الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه وسلم تسليما كثيرا اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته iyadoo la soo gaaray gunaanadkii muctamarkeenna tobanaad ee ururada islaamiga skandinabiyanka laguna jiro muxaadarooyinkiisii ugu dembeeyey ayna noo baaqi tahay nadwadii ugu dembaysay ayaannu hadduu eeba idmo waxaannu geli doonnaa muxaadaro cinwaankeedu uu yahay afduubka dunida lagu hayo ama waxaan loo yaqaano globalizationka af carbeedkana lagu yidhaahdo alcawlama mowduucan waxa uu la lug leeyahay mowduucii sheekh mukhtafa hadda uu jeediyey ee mustaqbalka islaamka iyo waxyaabaha bishaarooyinka ee soo muuqda laakiin la doonayo in la jallaafeeyo ama afka ciidda loo geliyo waa sida ay rabaan si looga feejignaado insha allah sheekh maxamed rashaad ayaan leeyahay falyatafadal mashkuuran in uu na deeqsiiyo mowduucaasi afduubka dunida
الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخلق والأمر وإليه المرجع والمصير كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد dhammaanba walaalaha meesha isugu yimid rag iyo dumarba assalaamu calaykum waraxmat ullah salaamta islaamka ka dambow mowduucaan doonayno maanta inaan wax ka soo qaadno waa mowduuc qof kastaaba uu ka dheragsan yahay laakiin in la isxasuusiya waxba kuma jabna qof kastaahi rag iyo dumarba wuu ka dheragsan yahay cawlamada waxa la yidhaahdo ama dunida oo dhinac loo afduubo ama waxa loo yaqaano globalizationka maxay tahay ujeeddadeedu goormousa bilowday yaase bilaabay dabcan kelimadda cawlamo carabiga markii loo soo noqdo carabiga boos kuma laha yaani masaadirta ama ishtiqaaq kuma lahan carabiga yani erey bixin kuma laha mar haddaanay luqada carabiga erey bixin hore ku lahaynna kama helaysid haddaad qawaamiista carabiga ka eegtid ama aada luq ahaan u baartid kama helaysid maxaa yeelay meesha ugu soo dhowey ka timaaddaa waa alcaalam laakiin cawlama waxa ay dadku ugu soo jamciyeen waa mustalax cusub oo carabtu erey bixin cusub ay hadda sameeyeen oo aan ka mid ahayn qawaamiista carabiga aanan ku jirinin weeyaan afafkuna waa samaysmaan iskoodoo maalinba midbaa ku darsama ku samaysmaan luqa iskeedaaho figsidihi ma jirto maalin kasta waxbaa ku darsama luqooyinka wuxuu bilowday ereygan la yidhaahdo globalizationka ama globalizationka haddii lasoo gaabiyo sagaashanaadkii ayuu bilowday waxaa jiray mustalax ka horreeyey oo la odhan jiray oo uu george bush kii hore oo ku dhawaaqo uu dhihi jiray new world order order new world order marka xataa isaga naftigiisu definition ma laha yacni tacriif ma laha waxuuna u lahayn waa nidaam loogu tala galay inuu noqdo balastic balastic hadba dhinacii la doono loo jiido loona adeegsado marka ma laha yacni meel loola noqdo ama qaamuus loola noqdo ama dictionary loola noqdo oo lagu xadida ma lahan waayo wax soo joogi jiray maaha markaa ka hor sidaa darteeda waa nidaam hulaami ah oo mataati ah ama balastic ah oo sidii maanta ukunta biyaheeda cad oo kaleeto hadda dhinacay u dilaamaan oo kaleeto ishaysto is dhinac u dilaamayo oo kale wey sidii la doona marka loogu adeegto wey way shaqay weydey oo sida asaga u doonaya magacii waa shaqay weydey inuu yidhaahdo new world order waa shaqay weydey lagama tegin waayo waa wax laga soo shaqaynayey dagaalkii labaadee adduunka wax laga soo shaqaynaya weeye oo hadba dhinac loo jiidayey laakiin fursaddiisa ugu weynu ay bilaabatay sagaashanaadkii markii ama sideed sagaashan siddeetan iyo sagaalkii marku barlin ou baaba'ay woolkeedii oo labada jarmal isku darsameen yacni ayuu bilowday nidaamkan in laga fakero min jadiid sidaad ogsoon tihiin caalamka waxaa markii hore kala haystay ama kala qaybsaday bacda alxarbi alcaalamiyati athaaniya ama dagaalkii labaad ee adduunka laba kutlo ama laba jibsin ayaa caalamka u kala qaybsamay waxaa loo yaqaano caalamka shuuciga oo ruushka uu hogaaminayey saalin iyo maanta maarkaysaa liinin iyo markis iyo ay hoggaansanayeen dabcan aad ogsoontiin inay yuhuud ahaayeen markis iyo iyo maanta markis inay ahaayeen carol markis yuhuudka ahaa markiisii horena ahaa wadaad oo la yidhahdo qoladan la yidhaahdo psychosocialist la yidhaahdo ayuu ahaa markii horeeto ama social kadibna marka yidhi diinta dhan gibigeed oo dhanba waa inaan ka takhallusaa isagu ku dhaqaaqay si oo weji cusub ugu sameeyo ama xilfi cusub oo u sameeyo dabcan wuxuu ka dhaadhiciyey liiniin iyo staaliin iyo qolyahaasuu ka dhaadhiciyey marka nidaamkii reer bariga ama shuuciga ahayd adinkaba hore wada taqaaninoo nidaamkii worso ama gaashaanbuurtii worso la odhan jiray iyo nidaamkii nato waa markii ay samaysmeen gaashaanbuurtii reer galbeedka oo hogaaminaya maraykanku iyo midii uu hogaaminayey ruushka labadaas ayaa caalamkii marka u kala tartamaya oo qaybsatay waxaa samaysmay markaa runtii markii labadaas ay samaysmeen kutladood kutlad kaleoo saddexaad ayaa samaysmatay markay adduunkai ay ku noqdeen khatar khatarkaasna waxaa soo geliyay sidaad ogsoon tihiin wakhtigii taamkii khrushoof oo ruushka haystay tawaariikhdii kuuba lagu rakibay ee tahdiidka weyn keentay oo uu miiska lugaha u saaray khrushoof ra-iisul amriiki oo markaas sidaa sameeyey oo ku istaagay haddana intuu lugaha miiska saaray oo ku dul istaagay ayaa keentay azma ama maantii black ay yidhaahdaan cloud ay yidhaahdaan oo caalamku mar kaleeto inuu dagaalkii saddexaa adduunka uu ka qarxado ay khatar ku noqotay dabcan maraykanku wuxuu doonayey jasiiradu dhowo sawaarikhda lagaga soo ridi karo inaan sawaarikhda ruushka loogu xirinin ruushkuna waxau doonayay haddii taa la baabiyo macnaheeda inay tahay in la baabaashiyo mucaskarkiisii ama qaybtiisii loo soo dhigtay sidaa darteeda waxay noqotay inay caalamka kaleeto yidhahdaan aan joojinno marka waxaa bilaabatay kutladii la odhan jiray cadam ulinxiyaaz ama labada dhinac inaan dhinacna aan aada loo raacinin oo markaa uu bilaabay jamaal cabdinaasir iyo nehro iyo marshal tito ay bilaabeen iyagoo dabcan shuuciyadda ku wata haddanana inay bilaabaan arrinta ayada ah oo caalamkii marka ay kutlad kaloo saddexaad ay actifeed gareeyaan dabcan taas waxay keentay nowcan maa xurriyad yar inay caalamka kaleeta helaan oo markaa aan qolana ku duulin qolada kalayto oo qoladii saddexaad ay xoogaa marka ay helaan reliif yar ay helaan waxay nidaam la sameeyey oo lagu abuuray ayuu ahaa marka qoladii reer galbeedka la dhihi jiray oo naata ay hoggaaminaysay iyo qoladii ay wors hogaaminaysay qolo kaleoo saddexaad oo aan toos u gelinin ayaga laakiin xiriirla la hubka ka qaata laakiin nooc min alxurriya haysta ayaa soo baxoo duwal cadam alinxiyaaska la yidhaahdo ama aan dhinacna raacsanayn labada xero markii la fiiriyo mudday soo socotay marka qadiyaddaas ayada ahayd waxaa jebshay marka arrintaa ayada ahayd ama dagaalkii marka waxaa loo beddelay oo khrushoof ku istaagay miiska waxaa loo beddelay dagaal qabow in laga dhigo oo aan dagaal sawaariikhoo laysla dhaca inaan laga dhiginin marka waxaa loo yaqaano cold war ayaa bilowday oo tajasus iyo maanta markaysaa xarbu nujuum in lagu dhaqaaqo ayaa bilowda oo markaa qolada qolada kaleeto dayax gacmayada laysu adeegsado oo qof walbaa waxa uu haysto kor laga soo ugaarsado ayaa bilaabato tartan technology ah in laisku dhaafo markaa lagu dhaqaaqay iyo awood dhaqaale marka awood dhaqaale markii uu dhacay marka nidaamkii looga raayay xarbu nujuum dabcan oo ruushka oo maraykanka oo ku dhaqaaqay ama waxa la yidhaahdo star war ma geli karin sidii uu uga tegey maanta ruushka oo uga tegey bergenef midayna geli karinin tartankiisi ayay noqdeen ninkan yuhuudiga ah ee khrushoof la dhihi jiray bahalka muxuu ahaa gorbajof ayaa loo soo miineeyey marka waa loo keenay wuxuu friis gareeyey marka kutladii sharqiga ahayd awooddoodii powerkoodii inuu paralization ku sameeyo ayaa loogu talagalay nidaamkii markaa ronald reagan oo uga faa'iidaystay in isaga la maalgeliyo shuuciyaddana halkaa laga daadiyo sida iminka boobka oo yuhuudi ah loo soo dhexgeliyey kiniisadda roman catholic oo kale ayaa loo soo dhexgelshay isagana shuuciyaddii naftigeedii oo kor loogu soo qaaday markii androbof ay ka takhalluseen iyaga naftigooda arrintaas marka cold warki wuxuu dhammaaday ama dagaalkii qaboobaa wuxuu dhammaaday siddeetan iyo sagaalkii markii barliin labadii gidaar gidaarka udhexeeyey la jejebshay oo labadii jarmal ay markaa midoobeen intaa marka waxaa bilowday markuu ogaado taas oo arrintaas ay dhacday ayuu ku dhaqaaqay ninka la yidhaahdaa george bush iyo la taliyaalkiisii aan samayno nidaam cusub marka oo caalamka hadda marka min jadiid loogu dhaqaaqo maadaama sharqigii ou jabay oo aan ka raynay marka aan ka qaalib noqonnay aan bilowno nidaam kaleeto cusub oo adduunka marka annago aan ku saydarayno marka wuxuu yidhi aan bixiyo magac la yidhaahdo new world order definitionkiisa ciidaan annaga ahayn oo taqaano ma jirto aan idhaahno qaanuunkii united nationka lagu aasaasay oo ahaa in la sameeyo peace keeping aan bedelno peace making aan ka samayna buu yidhi peace making peace making waxa weeye inaan military force aan ku qaadno annagu oo meeshii annagu aan nabadgelyada ka xasilin lahayn annaguba nabadgelyada gacanteenna aan ku samaysano middaan doonno aan ciddaan doonnana ridno ciddaan doonnana aan keenno dabcan waa ogsoontiin wixii uu ku hayay maraykanku latin america oo looga takhalluso salvador arendi markii la dilaayey iyo nicaragua iyo bolivia iyo honduras iyo wixii lagu soo sameeyey guatemala iyo waa ogsoontiin maraykanku waxau soo sameeyey waxa afghanistan lagu lagu sameeyey ka badan oo aamusan oo silency ah ayaa lagu baabaashay latin america wax alla wixii andimaha ka jiro isaga khilaafsanaa dhammaantood waxaa timid markaa markii uu dhacay nidaamkii reer barigu xarbulkhariij waxaa saaciiday iminka globalizationka ayaan rabaa inaan idiin sheego kow waxaa saaciiday dhicitaankii uu dhacay kutladii sharqigaada ay dhacday labo waxaa u soo gogol xaartay xarbulkhaliij dabcan xarbulkhaliij maxaa keenay xarbulkhaliij waxaa keenay runtii takhtiid ay sameeyeen maraykanku ay sameeyeen yuhuuddu ayaa keentay maxaa yeelay dagaalka iiraan iyo ciraaq sidaad ogsoon tihiin waxaa bilaabay oo kiriyeedgareeyey maraykanka ayaa kiriyeedgareeyey markii shaahii meesha laga riday isaga oo watay ayagaa ku kiriyeedgareeyeen in wadaadadii meesha qabsaday dagaal lagu sameeyo o aanay marnaba xukun makansanin ciraaq ayagaa ku kiciyeen marka ayagaa samaynayey tawaariikhduu kula dagaalamayay iraan isagaa sameeyey waa ogsoon tihiin waxaa laga bixiyey inteeda badan waddanka faransa ayaa laga bixiyey tawaariikhdii suber etendar la odhan jiray iyo exozet markii la siinayey oo loogu talagalay duwalil carabiya inay bixiyaan tawaariikhdaasoo idin lacagtoodii iyo daa'iraadkoodii miraajka iyo suber etendar in lagu kordhiyo tawaariikhdii exozed la odhan jiray kulli waxaa ka dambeeyey maraykanka iyo reer galbeedkao dhan way u wada jireen markaa dabcan markii la ysku soo baabi'iyey waad ogsoon tihiin guryaha laga dhisay sacuudi caraabiya ninkii jidad tega waa yaqaanaa xayaad dhan oo maanta ma arkaysaa laga dhisay camaa'ir lixdan lixdan dabaqa laga dhisay oo ciddigay aan la garanaynin oo ka dhisan riyaad oo ciddigeeda aan la garanaynin oo damaam ka dhisan oo cid garanaysa aan la arkinin oo tabow laga dhisay oo ciddagaysa aan la garanaynin oo khafji laga dhisay oo ciddagaysa aan la garanaynin oo ka badan magaalo walbaba magaalada riyaad oo aniga aan deggana nafteeda waxaa laga sameeyey ilaa toddoba xayi oo noocaasoo kalayto ah oo ay qaadaan markuu yidhi hal milyan oo qof ay qaado mid walbaaba wax sacuudiyaho degaana aan jirin waa dhisan yihiin axdas maa takuunu weeyaan wax ka faa'iidaysanayaana aanan jirin dadkao dhan way la yaabanaayeen nin la odhan jiray doctor cabd nafisi nin la odhan jiray oo siyaasadda ka dhigi jiray jaamicat alkuwait ayaa wuxuu yidhi xarbulkhaliij wuxuu socon doonaa toban sannadood ayuu socon doonaa waxaana bilaaban doonta yacni iiraan in la markii laga soo jeesto qadiyaddooda in waddamada khaliijka lagu kiciyo mushkilad markaas ayayna maraykanku soo degi doonaan saldhigyaal maraykanka oo la dhisay ayay noqon doonaan guryahan aad u jeedaan tibikale sidii ay noqotay uu ku sheegay kitaabkiisii waa tii laga eriyey waddanka kuweyt waatuu u cararay waddanka ingiriiska u cararay kadibna imaaraadka loo soo cayriyey marka sidii oo u sheegay tibikali ayay u dhacday cabdallah nafisi sida uu kitaabkiisa ku qoray oo uu ku yidhi alcaalamu waalkhaliij kitaabkiisii la odhan jiray xarbu lkhaliij oo gabadhii safiiradda ahayd ee maraykanku ay soo ayirtay u tagtay saddaam xuseen ay ku tiri annagu wax danahon kalena kuweyd haddaad qaadanaysa ma jirto marka kuweyd iyagaa batroolkaaga shuban jiray intaad dagaalka kusii jeeday hadda inta kuu hartay adigu ka qaado ayagaa ku soo kiciyeen dabcan inuu qabi yaho iska bid yahay ayay ogaadeen markii uu qaato sidii ku dhaqaaqa iyagu ay doonayeen wixii loogu talagalay ayaa loo soo dabiray marka in wadammadii reer galbeedka ama maraykanka ciidankiisii si uu ku soo galo xarbulkhaliij uu ku soo galo waddamada khaliijka oo saldhigyadii loogu talagalay uu ku soo dego waatii la soo abaabulay siduu u degana ka dhaqaaqi maayo qadiyadda iminka ninkan la eryanay lagu eryanayaana waa qadiyadii iskaga hor yimaadeen nimanka khaliijkuu yidhi muslimiinta ayaa ka saaraya saddaam xuseen kuweyt ee naga daayay ciidamada gaalada naga daaya ka kici maayaan khaliij ka kici maayaan xaramka ka kici maayaan ee naga daaya ciidamadan aad meesha kusoo guraysaan ka daaya waxyaalihii laiskaga hor yimid ayay ahayd waa laydinka qarinaya dabcan ooyo dadka inaan ogaana lama rabo laakiin waaqaca runtaaha jira waa kaas waayo annagaa ka bixinayna sadaama noo daayuri nagana celiya gaaladan aad soo wadaan waa laga diiday arrinta ayada waxaa dhacday marka xarbulkhaliij markii ay dhacday maraykankii yaa duuleen ciidamadii isaga uu samaysay ee xilfiga haye aan gadaal iminka ka hadli doono ayuu soo diyaarsaday cadcarabtiibuu ku soo keensaday sida ghaswat alaxzaab oo kaleeto meel kasta bani qatafaan iyo bani asad iyo ay usoo kaalmaysteen quraysh sidii oo kaleeto ayuu iskugu soo dabaritay kolka waxay ku ahayd taasi darba qaadiya ayay ku ahayd waad ogeydeen ruushku markuu ka hadal maago waxaa la yidhi goormaad soo noqotay baa lagu yidhi xataa markii ruushka uu ka hadlayu yidhi yaan ciraaq lagu duulin goormaad soo noqotay ayay ahayd jawaabtii la siiyey runtii marka waa iska aamusay maadaama uu ogyahay inaanu salka dambe waxba ku haynin lacag badanna looga gatay arrinta jabinteeda naftigeeda waxay qaateen marka wixii sharqiga looga heybeysa jiro dhan inay isku soo ballaariyaan oo marka caalamkii awal laba u kala qaybsanaa in hal mida laga soo dhigo globalization meeshay ka soo bilaabato marka waa sidaa weye waa inaad fahamtaan marka taa cawlama meeshay ka soo bilaabato halkaa weye yacni caalamkii markii hore galbeed iyo bari u kala qaybsanaa iyo cadamulinxiyaad in iminka marka biyaheedii la faafiyo oo hal kutla ahoo caalamkao dhan laga dhigo taxta saydarati alamrikaan iyo reer galbeedkana uu isugu yimaado bidaraja haaniya daraja ulaana amriikaanka uu gacantooda soo galo marka musalaxaadkaas jadiidka oo bilowday oo ka dhigtay runtii amriika ay jidaysa marka cid allaa ciddii ra'yigeeda ka soo horjeesatay inuu yahay caduwaha alwaxiid yacnii laba midkood qofka waa inuu noqdaa inuu america iyo yurub u noqdo cadow iyo inuu raaca ayaga labadaa midkood qofkii yidhahdo waxaad waddaan saxmaha waa cadow af ballaaran uu ku yidhi inu george bush wixii annaga naga soo horjeesahay waa cadow wixii annagana soo raacana waa nala jiraan dated wax kaleetoo meesharmenti oo kaleetoo jira ma jiraan ninkiina raaca waa nala waa nala jira ninkii naga soo horjeesto wax annaga naga dhana yidhaahday waa cadowga naga period intaas ayuu ku soo gebagabeeyey maxay taha marka cawlama aljadiida ama globalization ama afduubka adduunku waa maxay asaaskiisu mabda' weeyaan yani waxaan doonaya aan definition ku sameeyo idin carifo waa mabda' waxaa la yidhaha globalizationku ama waxaa la yidhaha afduubka caalamku mabda' ku dhisan oo ku salaysan weeye isticbaadi shucuub shucuubta in la gumaysto shucuubta adduunka in la gumaysto in haqaafaadka ama haqaafada ay leeyihiin in la baabi'iyo fikrigooda in la dumiyo ijtimaacigooda in la baabi'iyo dhaqankooda dhaqaalahooda iyo jiritaankooda in la baabi'iyo ilaa ay ka noqoto shucuubtaasoo idil dhammaanteed ay ka noqoto mid raacsiisan oo weliba ayidaysa amrikaan bisifa khaasa si gaar ah amerikaanka u taageersan si guudna u taageersan reer galbeedka period waa sidaa weeyaan yacni waxay ku salaysan tahay in shucuubta la gumaysto lana baabi'iyo haqaafaadka ay leeyihiin dhaqanka ay leeyihiin caadaadka ay leeyihiin diinta ay leeyihiin luqada ay leeyihiin in la baabi'iyo oo ay soo galaan in ay noqdaan dad taabic u ah oo taageersan dowladda america si si gaar ah si guudna u taageersan reer galbeedka oo dhan haadihi tacriifuhaa waxay marka u qaybinaysaa kelmaddaasi markii tacriifkaas la fiiriyo caalamki waxay u qaybinaysaa kelmaddaasi laba caalam ayay u qaybinaysaa markaa kelmadda la yidhaha globalization laba caa laba caalam bay abuuraysaa marka duwal wax soo saara ayagu oo la yidhaha duwal sinaaciya ama muntija la yidhaahdo lisilac waa duwalka iyagu leh dhaqaalaha oo sancada leh oo baabuurta soo saaraya oo buugta qoraya oo manaahijta dejinaya oo iclaamkooda uu xoog badan yahay oo la doonayo intaasi baabuurkii in laga iibiyo dharkii ay sameeyeen in laga iibiyo inay iibiyaan wax alla wixii sancadoodu ay tahay inay noqoto da toob inay noqoto loogu talagalay toob inay noqoto yacni beri siddeetan iyo lixdii yaan anagoo fasax ahaan xaaskii waxaan usu raacnay qaahira saan ka tegey riyaad markaasaan dukaan soo galay wiil yaroo oo masri hugadaayo oo gaal ah markaan dukaankii soo galno oo yidhi waxba ha ka gadanine dukaanka soo gala oo fiirfiirsada adinku keligiin cabbaar markaan dukaankii dhex joognay ayaan shaar saa u soo qaaday markaas wiilka yarkanta madaxa saartay buu shaarkan mid ogtay waxa sameeyey buu yidhi saana may markaasuu yidhi haadaa sunci faransi faransaa lagu sameeyey buu kan faranse ma taqaanaa buu yidhi mayaan idhi waa dawla orobiya waa wiilko wiilko iyo toban jir bal waxaan doonayaa waxa isago ka haysta inaan fahmo faransa waa dawla orobiya buu yidhi dawla orobiya macnaheedu waxa weeye yidhi dawna sanaaciya weeye buu yidhi dawna sanaaciya macnaheedu waxa weeye dawlad horay u martay oo aan la gaari karin weeye buu yidhi marka shaarkeedu wax lamida ma jiraan buu yidhi shaarku iga gaday waxay tihi wiil yaroo koo iyo toban jira miya annaga sidaa noo dhacaya imanka waa yaabe xaasi intay ku qosashay macnaha waxa weeyaan in la sameeyo oo baabuurkii la sameeyo oo dharkii la sameeyo oo kabtii la sameeyo oo maacuunkii la sameeyo oo air conditionkii lagaa gado oo marwaxaddii lagaa iibiyo lagu yidhaahdo waxaa sameeyey reer galbeed baa sameeyey ameerikaa samaysay iyo orobba iyo dawladihii laga gadi lahaa marka waxaas oo aan loo oggolayn inay samaystaan midida ay ariga ku qashaan inay samaystaan looma ogola caalam aan loo ogolaanin oo kale inay midida ariga ku qashaan inay samaystaan aan loo ogolayn maxaa yeelay mididii reer galbeedkaan gadmayn haddii loo ogolaado inay samaystaan marka caalam oo suuq ah iyo caalamkii suuqa wixii lagu gadi lahaa soo saaraya macnaha dawla oo iyadu ah suuq ummad suuqa iyo ummaddii suuqa wixii lagu gadi lahaa keeni lahayd in loo kala qaybiyo caalamka sidaas ayay u kala qaybsan tahay marka waxa weeyaan haddaba ummadahaas mustahlikada marka saqaafo ma lahan baan niri waa laga baabi'iyey saqaafadii hawiyad ma laha ma laha khusuusiyaad ma laha mufakir looma ogola waxba looma ogola nin la odhan jiray richard hobot la odhan jiray oo reer galbeed ah ayaa wuxuu soo saaray kitaabkan la yidhaha kitaabkiisi kooda globalizationka soo saaray marka wuxuu yidhi kitaabkiisa globalizationka wuxuu ku yidhi globalizationku waa wixii aan diyaarinay buu yidhi annagu oo aan u diyaarinay caalamkii saddexaad wixii la dhihi jiray dabcan caalamka saddexaad macniis waxau ahaa caalamka koowaad waa reer galbeedka caalamka labaad waxau ahaa reer bariga iyo shuuciyadda u ahaa caalamka saddexaad wixii ayaa ka soo haray ahaayeenoo la quudiyo markaasi ama la gumaysto ayay ahaayeen marka wuxuu yidhi globalizationku waxa weeye buu yidhi waxaan u diyaarinay caalamka saddexaad aan u diyaarinay weeye buu yidhi waxaana weeyaan aan ciddata quruun wali ciddata quruun ayaan u diyaarinay buu yidhi yacni several centuries ayaan u diyaarinaynay arrinta ayadaa inaan ku dabaqno ayaga korkooda marka wuxuu yidhi ou asagu soo gelshay in bracket alcawlamatu ama globalization is a new imperialism buu yidhi markaa waxa weeyaan buu yidhi gumaysiga cusub isticmaaru ljadiid yani globalization macnaaha isticmaaru ljadiid lishucuub ummadaha in la gumaysto isticmaar cusub in lagu gumaysto oo ka duwan kii horeto dadku ay yaqaaneen waa sidaasuu yidhi kelmadda la yidhahdo globalization waa sidaa kelimadda cawlamada carabta ay u bixiyeen afduubka soomaali ama kudhi ama ha ku odhanin kolka waxa weeyaan kelimadda la globalization tacriifkeeda khaaska ahi waxa weeye isticmaaru ashucuub aljadiid marka waxaan ka hadli doonaa dhowr arrimood waxaan ka hadli doonaa majaalka siyaasiga majaalka iqtisaadiga majaalka ijtimaaciga majaalka saqaafiga majaalka meel kasta ay soo gasho diiniga waxa ay ku leedahay ayaan wax ka taaban doonaa haddii alla yidhaahdo iqtisaadka markii la yidhaahdo iyo fogaanshaha iqtisaadiga oo ay leedahay kelmaddan la yidhahdo economic globalizationka la yidhaahdo waxa weeyaan majaalka keliya oo ay ku midaysan yihiin tacriifkiisa umam almutaxida ay u sameeyeen definition ay isku waafaqsan yihiin ayay iqtisaadka keliya ka sameeyeen laakiin inta kaleeto maraykanku definitionka isaga u samaysta weeyaan waa majaalka keliya oo ay ku midoobeen tacriifkiisa oo umam almutaxida yacni hay-addeeda la yidhaahdo unitad markii la sameeyey ama idaarada nidaamka idaariga ah ay sameeyeen tacriifkeeda oo ku saabsanaa markii horeyto in laga shaqeeyo maadaama dadku ay u qaybsan yihiin wadammada waqooyiga iyo koonfurta wadammada saboolka iyo wadammada qaniga waa adinkan iminkaa maqlaysan daa'iman g eight summit ayaad maqlaysa wadammada iyagu waa muntija wadammada iyagu silcadda la weeyaan wadammada dhaqaalaha la weeye wadammada iyagu doonaya inay hoggaamiyaan toddobay ahaayeen ruushka lagu soo daray si madaxa loogu weyneeyo maadaama isaguba oo faqiiriya wax la taraya hadi jeera laakiin waa lagu soo darsaday nidaamkaas marka tacriifkiisu wuxuu ahaa asaaskeeda ahaa ee la sameeyey dhaqaalaha in lagu sameeyo globalization iyadoo markaas la doonayo ixtikaarka ay reer galbeedku ku hayaan in laga qaado dadka wuxuu ahaa in suuqa la furo oo suuqa laga daayo saydarada lagu haayo masalan waxaa jirtay wadamada khaliijka oo kaleeto ama sacuudi arabiya oo kaleeto ninkii yaqaana waa yaqaana hal koomba ah oo wax lagu ama cunto la yidhaahdo yani ninety bercent wuxuu ka imaan jiray waddanka maraykanka baabuurta iyagu ay haystaan inta jabaanku keenamahan wuxuu ahaa qaalibkiisa oo dagaal lagu jiro hadda jaraale wuxuu ka imaan jiray baabuurta amerikaanka iyo reer galbeed marka in aswaaqda la furo oo dadkii suuq xorra loo sameeyo ee lana yareeyo suldadu ay ku leedahay dowladuhu ay ku leeyihiin xarakada dhaqaalaha ay ku leeyihiin ama socodka dhaqaalaha ay ku leeyihiin khaasatan alru'ya ashumuuliya lilcawlama markii la soo qaado ama la soo qaado globalizationka wuxuu ahaa tawajuh cusub oo idology ah liberaaliyada jadiidka aan lagu sameeyo ama xurriyadda cusub lagu sameeyo ama waxa loo yaqaano free liberalization in lagu sameeyo taasoo iyadu rakisaysa hadda jeeraale qawaaniinta suuqa yaani suuqa qof walbaa inuu keensado waa ogsoontihiin betroolka sacuudi arabiya ay soo saarto betromin waxay soo saarto looma ogoleen wadamada reer yurub in la keeno lama ogolein ayagu lakin iyagu inay soo qaataan oy ku dhejiyeen label ay iyagu leeyihiin oo lagu iibiyo kuwait aid baad ku arkaysaa markaa tagto meelahan waddamadan oo ay ka mid yihiin masalan talyaaniga iyo kuwait aid baad ku arkaysaa kuwait aid macnaha waa betroolkii kuwait weeyaan ha kuwait ayay soo kala qaadeenoo q iyo aid bay ku qoreen waa batroolkii ay lahaayeen kuwait laakiin magac kalea loola baxay dadkuna uma yaqaanin sida batroolkii libiya sidaasoo kaleeto tamwel ayaad ku arkaysa hadda jeeraale betrominkiisi iyo dhaqaalihiisio dhan iyagaa soo qaatay magacooda ay ku dhegsadeen wax allaale waxay ku leeyihiin kuma laha sedi bercent kuma laha waxaa buntajaad iyagu ay leeyihiin waayo suuqa ayaan loo ogoleen oon xor u ahayn iyaga yacni aswaaqda lagu iibsado batroolka sharikaad carbeed intay soo qaadaan batrool inay ku iibiyaan habeenkii xalay taga weeyaan laakiin batroolkooda sharikada inay soo qaadaan maraykana ay soo qaadaan reer galbeeda inay soo qaadaan iyagu ku kala iibsadaan waa la ogolyaha taa gadaalna loogu celiyo wax yaroo aan macno lahayn markii la fiiriyo ten bercent wixii laga helay meeshaas marka waxay doonayeen runtii in badan laga shaqaynayey in suuqa laga dhigo open market in laga dhigo oo laga saaro saydaryada ay ku haystaan ama dictatorshipka ay ku haystaan suuqa in laga saaro oo markaa xurriya mutlaqa loo sameeyo intiqaali albadaa'ic in la sameeyo iyo maalka iyo ashkhaastuba inay ka faa'iidaysanayaan macluumaadka iqtisaadka ku saabsan in la helo oo daa'iman marketingiga waxaa la yidhahda gacanta ku jira reer galbeedka ku jira maraykanka iyo yurub ku jira in lala wadaago oo dadku ay noqdaan sheerkooda inay ka qaataan ayuu asaaskii loo sameeyey fikradda dimuqraadiga ah iyo bucdiga siyaasiga ah iyo mafhuumka xurriyadda iyo sinaanta in la sameeyo iyo maanta markaysa ijtimaaciyadda intaba in dadku u sinmaan nidaam caalami ah oo kulmiyo weeye nidaamka majaalka siyaasiga ah iyo fikriga iyo dhaqanka iyo wada noolaanshaha iyo taswiiqa waxaa la yidhaahdo iyo communicationka ama dadka oo isticmaala yani adduunka maanta waxa la raadinaya in la sameeyo dadka inay helaan qanaah fadaa'iya masalan oo lilitisaal ah oo aanay lahayn masalan sida telesaad oo kale aanan ahayn ama telecommunicationka maraykanku ay haystaan iyo yurub laga isticmaalaya aanan ahayn ee caalamka kaleete ay qayb ku leeyihiin in la soo saaro ujeeddadu waxay ahayd markaa in qolo walba bidaacada iyadu ay leedahay ay ku noqoto maanta contribution inay ku yeelato suuqa caalamiga ah taxdiidkiisa inay qayb ku yeelato waxay fikrad marka cabiraysa inkastoon loo ogolaanin sidii loo asaasay fikradda cawlamada la yidhaahdaa ama globalizationku waa fikrad iminka u adeegaysa inay amerikaanku ay saydareeyaan assuuq alcaalamiya inay iyagu saydareeyaan waxayna ku saydaraynayaan dhowr arrimood waxay adeegsanayaan dhaqaalahooda xoogga leh inay adeegsadaan dabcan dhaqaalahooda wuxuu ku taagan yahay dhaqaalaha waddamada carabta ee batroolkale inta badan yacni misaal yar baan idiin sheegaya markii sacuudi arabiya lasoo qaadoo la yidhi maalan aan kala goyna ay yidhahdeen maandhow maraykanku inta batrool kale annagu aan qabsanno inta kaleeta iyo urdunna ha la ysku daro ay soo jeediyeen arrintaa ayada ah iyagoo leh inuu batrool gacanta u galo terrorist ma ogolinin dowladda sacuudi waxay soo saartay in la dhimo suuqa waxay keeni jireen sacuudi arabiya boqol kiiba saddex iyo labaatan inay dhimaan yacni siday u gelgeshay maraykanka wax you cant imagine ma qiyaasi karisi siday u gelgeshay dhaqaalaha maraykanka arrinta ayada waa saddex iyo labaatan boqolkiiba fama baaluk hadday yidhahdaan kulligiis ba naga joojiya hadday yidhahdaan maxaad u malaynaysaa marka ama waa ku soo duulayna barqay qabsanayaan ama ayaga ayaa baryootami doono siyaasadda ayay wax ka bedeli lahayd laakiin dadkeedii weli ma joogaan runtii taa marka waxa weeyaan fikraddaas oo ay dhaqaalahooda iyaga ku saydaraynayaan siyaasaddooda inay adeegsadaan ciidankooda inay adeegsadaan saqaafaddooda inay adeegsadaan inay adeegsadaan yacni allies ciidankooda ka baxsan inay caalamka ka samaysaan waxa la yidhaahdo military allies inay samaystaan ama alliance inay samaystaan yani military alliance ama allies midkaa tiraadidba inay samaystaan ayagu sida xilfigii horeto nato oo la xoogeysiiyo oo lagu soo dara xataa ruushka naftiisa haddii la rabo iyo maanta in la adeegsado fikrigii naftigiisa in la adeegsado axlaaftaa kaleeto cusub oo iminka la adeegsado laleeyahay caalamka iminka yurub oo dhan laleeyahay waa inaad alliancena la noqotaan annaga sida britaniya oo kaleeto iyo wixii lamid ah dabcan dowladda keliya ee muqaawamada ku haysaa saa ogsoontihiin maraykanka waa dowlad faransiya iyadaa hortaagan waxayna ku hortaagan tahay leanno way og yihiin xaqiiqatan waxa uu samaynaya inay tahay in luqaadka oo faransigu ku jira xataa in la tirtiro dhaqanka iyo caadaadka iyagu welihin in la tirtiro ma aha naxariis cid kale ay u hayaan laakiin iminka waxay ku soo taageen leebkii luqungala ay ku yihiin maraykanka ooy xataa mamnuucayaan waxyaalaha isagu uu leeyahay inuu ku qooqo sidii uu u mamnuucay beri maalmaha ka mid a francois mitran jiniska oo maraykanka in laga xirto waddanka faransa in laga xirto oo u mamnuucay oo kale waxay sameeyeen oo kalayto axlaaf kalayto markaskaas waa xilfi caskariya ood ogsoontihiin iminka in la sameeyey waddamada carabta laga samaystay xataa masar iyo suuriya iyo waad ogsoontihiin berigii in laga samaysto markii meel lagu duulay muslim leeyahay in la isku lifaaqo waddamada muslimiinta ah qayb ka mid a khaasan carabta in laisku lifaaqo daa'iman loo adeegsado oo xataa au gaaray mar mararka ka mida inuu yidhaahdo masar iyo suuriya iyo aan u adeegsada suudaanku duulkeeda inaan u adeegsado uu yidhi ay dhaheen no ma dhici karto taas marka waxaad samaynayso markii ciraaqu shalay u adeegsaday marka wuxuu ogaaday inuu ku najiixi karaa markuu shalay ku baabaashay ciraaq ayaga naftigoodii jiritaankoodii sacuudi arabiya iyo qatar iyo baysaskooda u isticmaalay kulli wuxuu ogaaday inuu ku isticmaali karo yemanna inuu ku baabi'in karo ku baabi'in karo suudaan waddan alla waddankii ou doono inuu ku adeegsan karo asagoo wato alliancesigaa samaysanaya marka ma aha inuu xoog iyaga uga baahan yahay waxa weeye inuu ugu gogol xaaro ama iridda ugu bannaysto waxa uu samaynaya okay inuu uga helo keliyata inuu doonayo taas waa xilfiga caskariga ah ama alliancesiga oo military alliancesiga la yidhaahdo inuu halkaasi ka dhisto wuxuu sameeyey oo kaleet intaa kuma koobanin waxa la yidhaahdo yani political alliance ayuu maraykanku sameeyey political alliancesiga marka waddan waddanna wuu usoo marayaa meesha uu ka fulinayo oo keliyatana waxa waye united nationska weeye iminka ma jirto united nationka qawaaniinta markii la akriyo lagu asaasay ama boorkii lagu asaasay ten percent kama shaqeeya iminka sidaad ogsoon tihiin cudur saqaalay iskaga hor yimaadeen isagoo gaal ah weliba yay iskaga hor yimaadeen waxay iskaga hor yimaadeen maanta waxay heleen ninkan ay ku adeegaan kofi annan inuu maanta asagu u baahan yahay ayay ogaadeen marka sababta loo tuuray budrus kaari oo hal sano keliya hal teerm keliya loogu ogolaaday inta kale loogu diidey waxau yidhi waxaan aad samaynaysaan totaly waxay ka soo horjeedtaan nidaamkii united nationka loo asaasay maadaama asaga uu ka warqabo oo dadkii maanta markaysaa siyaasi u yahay asagu dhigi jiray political science waxay sameeyeen marka in axlaaftii siyaasiga ahayd ama gaashaanbuurtii siyaasiga ahayd inay ku fuliyaan united nationka wixii maraykanku aanu ogolayna vito ou saaro wixii kaleetana uu yidhaahdo ciddii fikradeeda ka soo horjeeda annagay cadow nala yihiin inuu sameeyo that's it period ciddii fikradeeda ka soo horjeedtaa cadow bay nala tahay marka maanta waxay noqotay wax la yidhaha united nation ma jiraan waa united states of america ayaa maanta wadata magaca ayada ayaana doonaysa caalamkii o dhan inay marka magacaas iyaga ku adeegtaan sidaas ayay ku socotaa waxay sameeyeen oo kaleeto axlaaf iqtisaadiya oo fara badan sida munadamaat dawliya aad ogtihiin ama waxa loo yaqaano w t o waxa la yidhaahdo world trade organization sida ogsoon tihiin world trade organization dabcan waan ka hadli doonaa waxyaalihii oo ku salaysnaa iyo meeshuu maanta marayo iyo wixii markii horete loo asaasay dadkii qofkii uu garanaya haddii kale waan tilmaami doona daa'iman mudaaharaadka adduunka lagu samaynayo meel kasta maanta aad ujeedaan w t o ama world trade organization ilaahun baa qiyaasi karaya wax allo wixii dhaqaala oo maanta maraykanku uu fulinayo world trade organization ayuu u maraa oo cid kaleeto uma maro ayada ayaa lagu fuliyaa haddii diyaarad la samaynayo iyo haddii baabuur la samaynayo iyo haddii muntajaad kale la samaynayo iyo haddii combyuter la samaynayo iyo cid walba sheerka loo ogolaanayo iyo sida suuqyaalka loo ilan kulligoodoo idil taasuu maanta u adeegsaday marka ilaa ay functionkeedii oo ka dhigay dismental oo ku sameeyey yani dismentalka waxa weeye inuu unactive ka dhigo ayada dhan siduu isagu doonayay qawaaniinteedii nidaamkeediina oo baabasho calaa jambi yidhaahdo siduu isagu doonayaan iminka uu qadimo nidaam cusub oo ay markaasi ku shaqeeyaan wuxuu sameeyey markaasi ayadana axlaaf oo ijtimaaciya ayuu sameeyey ijtimaacigaasuu samaynayo waxaa ka mid ah munadamaadka duwaliga ah ama mu'tamaraadka dawliga inuu sameeyo iyo iqliimiga intaba inuu sameeyo axlaaf wuxuu kaleeto sameeyey ama alliance oo fikriya ayuu sameeyey oo cusub asagoo samaynaya qawaaniinta iminka dowladaha iyo itifaaqiyaadkii la sameeyey iyo sukuugtii la kala dhigto duwaligaaheed oo dhan kulligeed inuu majaalka asagaa u adeegsado wax alla wixii waddamadu ay galeen heshiis oo dhan kulligood wuxuu ku sameeyey wax la yidhaahdo review ayuu ku sameeyey wixii asaga aan munaasib u ahayn reviewd buu ku sameeyey oo waa rejectagareeyey dhammaantood waa diidey waxaa ka mid ah axlaaftii iclaamiga ahayd inuu maanta samaysay yani waan idiin imaan doonaa si aad u wada garanaysaanaan idinkugu sheegi doonaa dhammaantood mid mid wuxuu sameeyey inuu sameeyo oo uu ka dhigo unite gareeyo wax alla wixii munadamaad iclaamiya jiri jiray ama organization oo information ku saabsanayo o dhan kulligood inuu samaysto sida shabakada internetka iyo shabakaadka oo maanta ma arkaysaa telefisyoonada ad ogsoontihiin dhammaantood cawlamada sidaan u sheegnay waa isticmaalka cusub ee adduunka loogu adeegsado ama globalizationku nidaamka cusub oo adduunka lagu addoonsado oo lagu isticbaalsado oo u munaasibka ah sanadka alfayn u munaasibka ah sidaad ogsoon tihiin waayo waa ciqdi cusub oo la bilaabay markii dagaalkii labaad ee adduunka uu soo dhammaaday shan iyo afartankii nidaamkii la bilaabay nidaamkii horeto united nationku ay ku socda ayay ahayd waa lagu soo mooday ama nisful qarni ayaa lagu soo mooday waxay bilaabeen marka sanadka alfayn nidaam cusub oo ka duwankii adduunku ay ka caado yeesheen in la sameeyo oo intaas ay dadku jaahilka ka yihiin ay ku fuliyaan waxa ay doonayaan marka waa nidaamkii cusbaa oo ummadaha lagu isticmaarsanayo isticmaalka cusub caalamka ay ka dulmudan yihin lagu samaynayey oo ka duwan kii horeyto laakiin ka xanuun badan midkii horeyto oo askarta loo dilaya ka xanuun badan dood ayaa marka ka furan halkaas globalizationku saxiix waa nidaam isticmaarho jadiid oo cusub laakiin muxuu faa'iido leeyahay muxuuse khasaare leeyaho badan oo intaa ka badan adduunyadii gumaysay saxiix laakiin wax kaloo faa'iidaa ma leeyahay muxuuse dhibaatadiisu tahay dadkii waxay u qaybsameen laba kooxood dabcan markii loo noqdo academical discussionka marka loo noqdo ama nidaam alacademy ama jaamicadaha ama systemka marka loo noqdo wuxuu noqday in la yidhaahdo dhibna waa leeyahay faa'iidana waa leeyahay marka qaarkood waxay leeyihiin nidaamkaasi daahiradaas ama phenomena phenomena waa phenomena cusub oo itijaaheeda fitriga uu yahay in ay la tamaacusho ama ay la dhaqanto waxa bani aadamku u baahan yihiin oo cusub iminka inay la dhiilgarayso loogu talagalo weeye tatawurka sinaaciga ahay la socotaa masalan technologiga combyuteriska aqmaaru sinaaciya internetka waxaan maantayto faa'iido badan ay leedahay marka waxay ka jawaabaysaa runtii haba ahaato oo markii horete internet wax ay ku adeegsan ahaata mukhaabaraadka maraykanku laakiin maanta wuxuu noqday fieldi furan oo nin kastaa maanta uu ku adeegsan karo ayay noqotay ayay yidhaahdeen marka waxay yidhaahdeen tadawurka sinaaciga iyo teknolojiyada ayay la socotaa mujtamacaadka cusub oo adduunka marka waa madhar ama waa phenomena oo ka mida phenomenada sinaacada iyo tijaaradu ay keenayso oo xadaarada dabiiciga ah ee casriga la socota mujtamaca technolojigiisa maanta looga faa'iidaysan karo waxaana maanta taalla bay leeyihiin xadaaradaasi inay saydarayn karto mujtamacaadka xadaarada yar inay saydarayn karto yacni waddamada xadaarada lihi inay saydarayn karaan mujtamaca mujtamacaadka xadaarada yar si suhuulaa inay ku saydarayn karaan oo ra'yigooda lagu qaadan karo oo fikrigooda lagu qaadan karo dadkii meesha waa iska taagtaagan yihiin laakiin wax kaloo dhibaato ay leeyiin ma jirto maskaxdoodii iyo caqligoodii iyo intaajkoodii iyo kulli waxoodii o dhanay annaga ayna soo raacayaan marka faa'iiday leedahay waa field cusubon dadkii ku sii daynay oo soo xambaaraya sidii daadka biyaha xambaari dadka xambaari jiray oo kaleeto ayay qaar badan oo reer galbeedka ay ku doodayaan daa'iman marka jaamacadaha laga doodayo bisifatin ukhraa markii la fiirsho nidaam ra'simaali ah oo aad iyo aad complete aweeye bay dhaheen ama akharu takaamulan oo aad iska buuxin og waa nidaamkaas marka waa nidaamkii ra'simaaliga ahaa oo dowlada yar ku koobnaa iminka caalamkao dhan aan gelinaynaa caalamkao dhan kulligood ayaan soo saytaraynaynaa ayagoon ciidanina diidi karinin saas ayay la taagan yihiin taas marka waxay keenaysaa bay yidhaahdeen inay kulmiso nidaamkan globalizationku inuu kulmiyo technologiga iyo maamulka ra'sumaaliyadda oo dhaqaalihii iyo siyaasaddii iyo thaqaafaddii iyo ijtimaacii iyo xataa curfigii dadku ay ku dhaqmayeen cultural social cultureskii iyo wixii o dhan ay qaadanayso in la asaaso oo dhan caalamkee laga dhigo qarya iyada dhan ah electroni oo jadiid ah oo ku dhisan sawraddii combyuutarka iyo itisaalka maanta cusub iyo macluumaadka iyo suuqa maftuuxa open marketka ku dhisan sharikaad in la sameeyo sharikaad in la sameeyo qaanuunkoodu iyo siyaasaddoodu aanay gacanta maraykanka ka bixin xataa iyo yurub markay ugu leed bidaraja thaaniya oo mutacadidatuljinsiyad la yidhaahdo oo cusub inay adeegsadaan nidaamkaas asaga ah lasoo mideeyo masiirka bani aadamka o dhan hal meel la isugu soo shubo yacni bimacnaa aakhar diimaha in lagu baabi'i karo nidaamkaas in lagu baabi'i karo ra'yiga kala gedisan lagu soo tawxiidin karo dadka dhan isku hal meela laga waraabi karo dhammaantood ra'yigooda laga hagi karo dhaqankooda in hal meela laga abuuri karo dharqaadadkooda hal meela in laga abuuri karo cuntadooda hal meela in laga abuuri karo yacni bisuhuula yacni nin la odhan jiray watson code and code markaan psychologiga baranay yaa waxaa jirta laba iskuulo yaani la yidhaahdo nature and the nature la yidhaahdo ayaa jirta waxyaalaha dabeecigaha originka ah iyo waxyaalaha la sameeyo natureko wixii la sameeyo weeye naturekuna waxyaalaha dabiicigaa weeye bimacnaa aakhar environmentiga waxa la yidhaahdo oo societyga ah iyo originka qofka la yidhaahdo ama genetical geneticalkiis kolka waxay leeyihiin dood waxa weeyaan qofkan bani aadamka dhaqankiisi iyo tacliintiisi iyo aqoontiisi iyo wixiisa meheredhitiba oo waxuu dhaxlo wuraasiya miya mase waa waxuu kasbadou shaqaysan karo nin waatan la yidhaha soo bado wuxuu yidhi wax allaala waxay ku leedahay genetical ma jirto qofka bani aadamkaa saan anugu doono ayaan u sancay karaa buu yidhi saan anugu doono ayaan ka dhigi karaa buu yidhi waa iskuol dhan oo la yidhaha environmental environmentalist la yidhahdo wey yacni wuxuu yidhi canuga haddaan soo qaado rigaarles cidduu ka dhashay cidduu yahay haddaan dabco inaan tuug ka dhigo waa ka dhigi karaa hawyo maxaa yeelay waxaan geynaha mujtamac tuuga a keliyaan ku dhex beeraa hawyo sida wax loo xado professional aan ka dhigaa tuug ahaan ka dhigaa hawyo adunka haddaan doono haddaan doono inaan ka dhiga buu yidhi looyar inaan ka dhigo waa geeyaha meel qaanuunka maha wax kale looga hadla inaan geeyaha u yidhi asaga dhanba qaanuunkaa tiidgaraynayo wuyi haddaan rabo inaan ka dhiga buu yidhi dabiib inaan ka dhiga haddaan doonayo waxaan geynayaa hawyo dabiga keliya meel lagu bartaan geynayaa yacni bii'adii dadka aan u geeyo iyou la qabsanayaa buu haddaan tuugo u geeyo tuug buu noqonaya haddaan u geeyo buu yidhi maanta ma arkaysaa wax qarriban oo maanta ma arkaysaa dhinacu socdaan la garanaynin qoladan ku daro hadda soo baxay qofka saan doono ayaan anigu waa weel buu yidhi qofku markii dambe weel wixii lagu shubo qofkaasi ayuu celinayaa buu yidhi wixii lagu shubo qofkaasi yuu celinayaa fikraddan marka maanta la yidhaha globalizationka waa fikraddii watson oo kaleeto wey markii la fiiriyo bidariiqatin ukhraa waxaa leeyahay shucuubta caalamka oo idil meel kasta ha joogan adduunka waxaan leenahay cuntada maraykanka ugu fiican macdonaldiga ugu fiican hamburgerka ugu fiican waxaan leenahay waxa oo biizzada ugu fiican biizza biizza ugu fiican waxa ugu fiican hamburgerka ugu fiican waxaan leenahay macdonaldiga ugu fiican cunto kaleetoo jirtaa ma jirto wax kaleetoo soconaya ma jirto frenchi fraiska burgerka maanta systemka annaga aan wadanno bibsida au cabay waxa la cabo waxa ugu fiican bibsida iyo koogga ayaa ugu fiican bibsi sidaa ogsoontiin waxay u taagan tahay kelimadda bibsi la yidhaahdo day every penny supporting to israel waa sidaa wey magaco day every penny supporting to israel support to israel bebsi waa sidaa wey adoo og haddana saa ugu shaqaynaysid oo ay tahay sharika lagu quudiyo israa'iil ayaa haddanana qof kastoo annaga nagamidihii gurigiisau ku cabbayaa suuquu ku gadanayaa baabuurku ku sitaa wax walba o dhan waxaan taageeraynaa marka dhammaantaya iska dhaaf wadaadku waxau yidhi qaylisi muuqis looma baahna waa fiicanta cuntada la iskaga dejiyaa yalla waa taasu guri kasta way socotaa kookada waa sidaas weeye dhammaantood kook waad garanaysaan cidda u ahaa marka dhammaantood waxa aan cabbayna iyo waxaan cunayna ilmaheenna kulli waxay wada doonayaan inay hamburger iyo macdonald iyo inay wada cunaan bay doonayaan waa suuq la sameeyey laga dhaadhiciyey t v ku xayaysiinayo hadday tahay middaa lagu dhinto oo bakteriyadu ka buuxdo oo toban sano ay kaydsaneed ma noo socoto midda annago aan karina guryaha nooma macaana waxaa noo macaan midda oo la midabka inta la mariyey t v laga xayaysiiyey ee sida loogu fulinayo jiniska midkoodaa soconaya baabuurka midkoodaa soconaya t v-ga midkoodaa soconaya aircondishinka koodaa soconaya funaanada koodaa socon wahalu majar waad garanaysaan moodada waxa la yidhaha gadaal baan kaga imaan doona insha allahu tacaala nidaamka kaleeto oo meeshaa ka taagan marka haddanana waan soo qaadnay macluumaadkaas iyo suuqaas furan maantayto iyo sharikadahaas maanta la sameeyey ee tawxiidka masiirka bani aadamka masiirkiisao dhan in iyagu xadidan loogu talagalay waxa weeyaan nidaam loo adeegsado oo maanta lagu wato idan waa nidaam suuro gelinaya in lagu guto muraad fara badan oo asaasaya nidaam maanta ma arkaysaa cusub tiknolojiyaasna loo adeegsanayo marka waaqiceedu uu yahay in caalamka oo dhan lagu saydareeyo dhinac kastoo isagu jiro in lagu xoogo oo lagu adeegsado waxaan marka ka hadli doonnaa haddii mustaqbalkii waaqic cawlamada uu sidaa yahay cawlamadu marka waxay qabaan qolo kaleeto inuu yahay nooc cusub oo xadaarada ka mid ah oo maraykanku ay wataan iyo xulafadiisa reer galbeedka ah waa caqiido cusub oo lagu saydaraynayo isticmaalka adduunka la rabo in lagu fuliyo marka maxaa laga yeedhi karaa ayay noqonaysaa cawlamadaas marka ama qawaaniintaas ama globalizationkaas aynu iminka soo sheegnay ee duwal qawiya ay adeegsanayso biqiyaadata amriika wa awroba oo ay ku saydareynayso ku hagayso xoolaha ay haysato xadaarada ay haysato shucuubta daciifkaa taagta darana ay ku fulinayso hadi jeeraale ayadoo adeegsanaysa wax alla wixii ay haysato oo idil dhammaanteed wax alla waxay xoog haysato oo idil dhammaanteed ku fulinaysa yacni ninkii la odhan jiray william jefferson waa bill clinton ayaa wuxuu yidhi amriika waxay rumaysan tahay markuu asagu ra'iiska ahaa america waxay rumaysan tahay buu yidhi qiimaha ayadu ay leedahay iyo wax alla waxa ayadu ay haysataa inay saalix u yihiin kula alculuub kula alshucuub alcaalamiya shucuubta caalamiga oo dhan waxa amerika haysataa inay saalix u tahay in lagu fuliyo wax alla waxa amerika ay tahay dhaqankeeda hadda waxaa ku jira wax alla wixii qaribnaa ogow waxa amerika ay haysataahi dhaqankeeda iyo qiimaheeda iyo waxa ay haysataahi saalix bay u yihiin oo yidhi adduunka oo idil dhammaantiis in lagu fuliyo shucuubta caalamka marka sidaa darteeda buu yidhi waxaa nagu waajiba buu yidhi inaan dareenno buu yidhi ama aan qaadna buu yidhi mas-uuliyaddaas inaan xambaarno ayaa waajib nagu ah iltisaamkaasuna waa muqadas buu yidhi waa waa mid muqadasa in caalamkao dhan la soo wareejiyo oo suuraddannada aan ka dhigna buu yidhi sida annagu aannahay inaan caalamkao dhan ka dhigno soo wareejinno macnaha dhammaantood inay u rukuucaan oo u sujuudaan america in la gaarsiiyo majaalaadka marka ay leedahay nidaamkan globalizationka aan mid mid u soo qaadna marka si aan u fahamna dhammaantaya majaalka iqtisaadiga ah dabcan waxay ku rikaysan tahay sidaan soo sheegay repetition weeye in suuqyaalka la mideeya dhammaantood wax alla wixii oo obstacalis ah ama caa'iqa oo hortaagan yani waxaan dhehlaa wixii oo dhibaatooyin hortaagan in la zuuliyo oo amaama tijaara alcaalamiya dhammaanteed dadkao dhan ay u soo marto xarakadaasuna ay socoto tijaarigaahi laakiin ay noqoto meesha laga go'aan gooya ay noqoto maraykanka bidaraja uula laba ay noqoto waddamada reer galbeedka xarakadaas iqtisaadiga ama dhaqaalaha ee la wadana inay noqoto ayaga saalixooda inay ku socoto keliyata in laga dhigo lacagta adduunka lagu qiyaasayo oo dhaqaalihiisu oo ku socdo lagu jaangoynaya dollaarka maraykanka inay noqoto meel kasta tag adduunka lacagta maanta adduunka lagu jaangoynaya oo lagu dhaqmayo waa lacagta dollarka maraykanka wey le leh ilaa haddeeroo la joogo walidaalika reactionkay ka bixiyeen markay ogaadeen in la yidhi lacagta adduunka lagu imaado dollarka ha noqoto waad aragteenoo yurub oo dhante isu tagay dheheen euro aan samaysanna wax la yidhaah laakiin waddamadii muslimiinta waa iska hurdaan ayagu halkooday iska yaallaan labada waddanoo iskugu dhowo isku diinta isku dhaqanka isku caadada isku luqada carabta la yidhaha hataa inay lacagtoodii mideeyaan lama ogola laakiin loomana ogola ayagu inay ku fakeraan hadday ku fakeraanna looma ogola inay ku fakeraanna marka hore looma ogola yacni inay diinaar isugu geystaan iyo inay dirham isugu geystaan iyo inay riyaal isugu geystaan iyo midna lamaanta lagama ogola maantana yurub waxay yidhaahdeen si aan maraykanka iskaga celinno inuuna liqaan iskaga celinno waa inaan lacag samaysannaa euro ayay sameeyeen maanta oy kula tartamayaan ayagoo aan isjeclayn oo isnacab waxa sida u geelaya waxa weeyaan aanu sidaas samayno maxaa yeelay ingiriiska markii laga reebo inta yada kale luqada yadu waa laatiin marka luqada yadu maadaama ay laatiin tahay wuxuu doonayaa luqaadkanaga inuu baabi'iyo uu doonayaa marka sidaa darteeda lacag kaleeta aan samaysanno oon mid ku nahay ayay iyaguna la soo istaageen oo soo jeediyeen mujtamacaadkaas in la qaybiyo oo mujtamacaad wax soo saaray iyo kuwo lagu halaaga in laga dhigo waa intii aan horay u soo sheegay duwali daciifa marka inay noqoto suuq daa'iman waxna aan soo saarin asagu aanan kuna fakerinin hal warshadana aanan dhisinin wax wax ugu yarna aan soo saarin weligoodna ay ahaadaan dukaanka alaabta la dhigto inay iyagu ahaadaan oo wax lagu gato laakiin wax kaleeta aanay ku fakerinin waa in loo soo saaraa moodaadka baabuurka moodada maalin waa in loo soo saara magac waa in loogu soo bixiyaa maanta shaarka waa in loo soo saaro in magac loogu soo bixiyo jiiniska waa in loo soo saaro suunka ay dhexda ku xihanayan waa in loo soo saaro loo xayeysiiyo haweenaydu maraday xihanayso waa in loo soo saaro kabtay xihanayso waa in loo soo saaro xataa waxay gaareen maanta inay gaarsiiyaan nigiska hoosta lagu xidhsoo gabar iyo wiilba in la yidhaha banaanka soo dhigo isqaawiya caloosha banneeya si aa usoo dhigtaan nigiska bannaanka in la gaarsiiyo waa suuq waa marketingi wey waa marketing dabcan marketingaas muxuu ku xariiran yahay oo ku xiran yahay dharkana in laga dhigo at the same time ay ogaadaan inay ku fuli karaan wax ayagu ay doonayan inay ku fuli karaan dadkan inay tusiyaan maantayto waxa weeye caloosh dharka u bannee ee candhada u bannee tinta wax walba u bannee yani waxay joogaan maanta in la yidhaahdo nigiska ugu yar ood hoosta ka gashato bannaanka soo dhig maxaa yeele waa qaali si loo arko marka soo dhig bannaanka waa darajatulxayawaanaat in gadaa loogu celiya khalqigii maantayto yacni hindigaan ku caayi jirnay oo caloosha bannaysa jiray laakiin maantayta in sidaa lagu sameeyo boqol kolmood loo sameeyo boqol dhegood loo dilaaciyo oo boqol san loo diro oo boqol caloosha looga mudo oo boqol bawdiyaha loogu xidho waxaas aad u jeedaan kulligood aad u jeedaani waa globalizationka waa systemka la wado oo la rabo adiga in lagu fuliyo gurigay tagaan reer baadiyaha in lagu fuliyo la doonayo oo nidaamkaani awsalka ku hayo weeyaan dhammaantood majaalkaas marka oo socda oo duwali namiya ama duwalkii daciifkaha sidaa loogu fulinayo america iyo orobana ay u yihiin kow iyo laba iyagu igu fulinayaan in lagu shaqeeyo waxaa la cabayo iyo waxaa la cunayo sidaan horeyba usoo tilmaamay sidaa suuq looga dhigo mu'asasaadkii marka lagu fulin lahaa dhaqaalahaas waa kuwe mu'asasaadka lagu fulinaya waxa weeye kowda ugu horraysa sanduuqu naqdi dawli ama waxa la yidhaahdo i m f international monitary fund yacni i m f ujeeddadeedu waxa weeye oy u habgaraysan tahay iyada iyo banki duwali world trade organization intaasoo dhan ayaa loo samaystay munadamaad badana loo sameeyey si dhaqaalaha adduunka loo kontaroolo oo gacanta loogu hayo marka ugu horraysaba maxay tahay i m f ta wadiifadeedu waa maxay taas inaan isweydiina ayaa u baahan runtii sidaad ogsoon tihiin i m f tu waxaa loo diraa ayaga inay waddamada marka horeeto inflation ku kiciyaan inflation inay ayagu kiriyeed gareeyaan oo waddamada ay u dejiyaan qawaaniin qawaaniinta ay u dejiyaan ay ku fuliyaan siday ugu talagaleen indonesiya dhaqaalaheedu lagu baabaashay malaysia iyadoo raba afka dhulka in loo geliyo inuu iska xihay mahaatiir moxamed inuu iska xihay waddamadii soomaaliya oo kaleeto iyo suudaan oo kaleeto iyo sida loo sameeyey in inflation lagu kiciyo markii la gaarsiiyo lacagtooda halkii dollar markii kumanaan la gaarsiiyo la yidhaahdo lacagtiin adduunka suuqa waa ka baxday ma jiri doontaan raaca annaga shuruudayada shuruuddoodana waxa weeyaan shuruudda adduunka ugu xun oo lagu baabi'iyo waddankaa looga dhigo dukun daakun looga dhiga weeyaan iyagaa la soo doonta marka hor deynka inay siiyaan deynka markay siinayaan oo banki duwaliga uu sidaa ku fuliyo beeraha laga soo galo tacliinta laga soo galo waxaa la saaraa siqalka ugu xun oo wax ka bixi kara adduunka ilaahay aan la arkinin iyo qoorta loo geliya yacni wax maanta dulliga ka dhiga masar oo intaasoo siddeetan milyan maanta gaartay dulliga ka dhigay oo diidi kara wax wal hadday doonaan waxa weeyaan international monitoring fund iyo banka duwal ee qardagiisa keliyata iyo qamadyada maraykanku ay siinayaan iyadoo dhulka masaaridoo dhan uu yahay dhul zaraaciya wa sidaasaa loo gacmo duubay oo loo xiray afka dhulka in loo geliy maalin walba oo inay kelmad yeelan dartood aynu u nimaana marka banki duwaliga sanduuq annaqdi duwali ama international monitoring fund waxay ku xiran tahay inay iyagu dabdi ku sameeyaan lacagaha adduunka ama waddamada ay ku isticmaalayaan inay istiqraar u sameeyaan ama istiqraarka ay ka qaadaan inflationka sidaan idin sheegay dukun daakun inay ka dhigaan waddan walba lacagtiisa inay baabi'iyaan oy meel xun uga soo haraan oo markaa la yidhaha waxaad ku qasban tahay annaga sidaan ku yeel haddaad qard qardi rabto ama deyn aad rabto shuruudan innaga kuu dejino raac sidaasuu ku qasban yihiin bankiga duwali wadiifadiisu waxa weeye inuu dadka dowladaha lacag deyna inay siiyaan duwal daciifa inay lacag deyna iyo qarda siiyaan inay maanta ayagu maanta markaysaa ay soo dartaan axwaasha waddamadaasi ay ku sugan yihiin oo ay soo aqoonsadaan dacfigood meesha dhaqaalahooda oo laga kala baji karo inay soo ogaadaan ilaa ay markay soo ogaadaan ay meeshay ka ogaadeen inuu daciif ka yahay ay ka soo kala bajiyaan marka waa soo kala jebinayaan markaa waxaa la hayaa waddamo ay madaxdooda siiyeen laaluush inay dhaqaalaha baabi'iyaan ay yidhaahdeen intaasoo milyan aan ku siinayna hadda arto wan bilyan aan ku siinaynaa laakiin baabi'i dhaqaalaha jooji sidaas ku wadda ka jooji oo ku raaceen ayagu oo markaa waddamadii dhaqaalahoodii dukun daakun laga soo dhigay nidaamkaas marka waxay u taxakumeen markaasi in ay inhiyaar ku ridaan ama baaba ay ku ridaan dhaqaalaha waddankaasi shuruud marka lacagtii deenka la siinaya shuruud qaasiya oo interestigoodi uu caali yahay aanay ka soo kaban karinin inta cumrigooda ka hartay aanay waddankaa ka soo kaban karinin beerka loo geliyo mar haddii deyn lagu yeesho waa la dullaysay deynka lagu leeyahana aanay marnaba bixi karinin waxa weeye bur weyn oo madaxa looga hayo ama jabal madaxa looga hayo bur oo markii raba lagu sii dayn karo in looga dhigo iyaga dhamba dhammaantood munadamada la yidhaahdo world trade center world trade organization qawaaniinteedu waxay ahayd in ay silaca iyo khadamaad inay samaydo oo ay iyadu kala bixido yani suuqyaalka in la iskala beddesho wixii doodaho la isku haysta sidii brazil iyo canada markay isqabsadeen diyaaradaha samayntooda isku qabsadeen oo kaleeto inay kala bixido ay fasli munaasacaad samaydo inay sameeyeen in loo soo kala xugun tagoo la isugu yimaado oo ayagu ay markaas fiiriyaan wixii laga yeeli lahaa waxay isu beddeshay munadama oo ka mid a munadamaadka environmentiga ama green qolada la yidhaahdo iyo camalka shaqooyinka xuquuqul insaanka cumaasha taasay isu beddeshay waxay noqotay waddank in la yidhaahdo waddanka ayaan deyn la siinin oo banki duwali u tagto i m f oo yidhahdeen waddanka dhaqaalihiisa soo burburiya markii la burburinaya waddankaa deyn ha siinina lacag ha siinina jeerahoo aad uga dhigtaan shuruud waddankaa siyaasaddiisa in lagu bedelo ogtin china marka uu tegey canada oo kaleeto maalan waxaa la yidhi dhaqaalahan kugu tari lahayn waxaa ka hor siyaasadda waddankaaga xuquuqul insaanka in wax laga bedelo waa kaceen meel walba waxay yidhahdeen munadamaadkaasi canaday dhaqaalaha siinin china ilaa china ay ka aqbasho shuruudda annagu aan doonayna ay ka aqbasho ee africa nigeria aan la siinin dhaqaale ilaa shuruudda iyada ay ka aqbasho yacni waxay noqoto maantayto banki duwali haddaad tiraa waa la dhaqmaya ama aad tidhaahdo world trade center aan la dhaqmaya waxa weeyaan annagu aan kuu dejinno systemka dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo xuquuqda waxa annagu aan doonayno aqbal bilaa shuruud wixii annagu aan diidnana tuur bilaa shuruud iyo niqaash macnaheedu waa maxay markaa sida annagu aan doonayno mujtamacaas ha noqdo waxa weeyaan sida annagu aan doonayno ha noqdo dharka waa inay xirtaan dadku sidaan rabno gabadhaha iyo wiilashu waa in isku fuulaan jidadka dhexdooda diskootayadu waa inay furan yihiin khamriga waa in la cabayo diimihii la qaadan karo waa in la qaato maanta wax walba waxa annagu aan ka doonin waddanka doona ka jirin maya waddamada muslimiinta ugu horreeya cidda lagu fuliyo ilaa maanta la gaaray oo layii masar qamxi dambe ku sii mayno haddaadan ka saarinin manhajkaaga tacliimiga ah wax allaaliya wixii yuhuudda wax ka sheegaya haddaadan ka saarin oodan qur-aanka ka joojin aad dadka udhigaysaan aayadaha yuhuudda wax ka sheegaya waa fuliyey sacuudi arabiya lagu soo xojisiiyey joojiyaa le manhajkiina aad dhigaysaan oo kulligiisba violensiga ah joojiya ka saara cadaawadda a u qabtaan nasaarada yuhuudda ka qabtaan ka saara waan u imaan doonaa sacuudiga insha allahu tacala iyo dharka iyo siwaaqada iyo modelka lagu fulinayo yacni muqadima yar oo basiid ah marka munadamadii sidaas ahayd waxay maanta isu beddeshay sidaas inaan dowlad la siinin duwal alfaqiira ama duwalka gaajoon inaan wax dayna la siinin ilaa ay ay ka dulleeyaan oo jilbaha ka qabsadaan waddamadaa oo ayagoo garguuranaya ay u yimaadaan oo wax walba ayagoo ay yidhahdaan ay yeelaan inaan hal kumi la siinin oo dayn ah ayaa sidaas ayaa lagu qariray waa mabda ay ku heshiiyeen g seben ay ku heshiiyeen weeye maanta maraykanka iyo reer galbeedku ay yihiin in lagu fuliyo wax alle waxay doonayeen caalamka annagaa haysanana saan doonna waa inaan ka yeelnaa sidaasay taagan yihiin iyaga tan saddexaad oo ay ku adeegtaan majaalulcawlama waxa weeyaan iclaamka iyo dicaayadda adduunka sidaad ogsoon tihiin awdax ilwasaa'il ama wasaa'ilka ugu xooga badan ee lagu adeegta waxa weeyaan in la badeecada ay soo saaraan la tarwiijiyo oo meel kasta loo sameeyo sidaad ogsoon tihiin tim hortan baa ka mid a waxaa ka mid a maanta shaahi xataa la cabayay waxaan la yaabay xajka markaan tegey sanad kastoon tago daarta ugu weyn maka ayaa waxaa laga dhisay xaramka eridiis waan galay ma jirto wax franchise la yidhaahdo oo waddamada maraykanka iyo reer yurub laga isticmaalo oo aan daartaa la keenin wallaahi alcadiim inaan lagu arko iyo waa qacri maka xaramka hortiisa weeyaan maka ma jirto wax laga isticmaalo you name it magacaa doonto soo qad adugu oo reer galbeedka looga isticmaalo franchise oo aan meeshaa ku samaysnayn inu jirin xataa dahabka lagu gato reer galbeedka ku gataan iska daayo market rasmi ah oo xujaajta loogu talagalay intaasoo milyanis wax jina sanad walba inay meesha waxaa ku gataan oo magacyadoodii wata de seconkaa buu wataa wendi buu wataa mataqaanaa muxuu ah burgerk buu wataa tim horton buu wataa seconkaa buu wataa you name it baan ku wax alla waxa la yidhaahdo franchise ama cunto la yidhahdo ama dukaan la yidhaahdo oo lagu gado waddamada macdonald halkaas u yaalla waa daarta xaramka hortiisa hadwey ilaa laga gaarsiiyo la yidhi sharikaadkaasi dabcan ama iclaamkaasi waxaa socodsiinaya sharikaadkaasaa lacagtooda bixiya hadi jaraal iclaamka o dhan waxay ku tiirsan yihin waa sharikaadkaas wey tan afraad waxa weeye in la sameeyo si caalamka loo controlo oo globalizationka loo fuliyo sharikaad midaysan in la sameeyo ma adnaan maqli jirin hadda ka hor sharikaad la mideeyo oo bunuugta ha la mideeyo oo communicationka ha la mideeyo oo waxaan ha la mideeyo oo sharikadihii soo saari jiray baabuurta ha la mideeyo sharikaadkii samayn jiray maanta ma arkaysaa dharka ha la mideeyo bunuugtii shaqayn jiro oo kala gaarka ahayd ha la soo mideeyo sharikadihii dayuuradihii adduunka u kala duuli jiray sharikadihii ha la mid waad aragteen iminka waxaa lagu leeyahay sharikadba sharikad baa ay shirkad la taho wixii dhan waa la mido waa la qaybsaday adduunkii o dhanba kulli waa la qaybsaday ma jirto maanta sharikad gaar garigeed u taagan xataa sii sacuudi arabiyan allah ka dhigay sharikad gaar maanta u taagana ma jirto waa la qaybsaday marka sharikaadkaas bunuugtii in la mideeyo iyo sharikaadka iclaamiga ahaa ee waaweyna in la isugu tago sinacaadkii sayaaraadka in la mideeyo tayraankii in la mideeyo duwal orobiya cumlaadkeedii inay iyagu samaystaan cumlo ay ugu hor tagaan dagaalkaas aan joogsanaynin lisaydarati alaswaaqi alcaalamiya kullaha inay saydareeyaan aswaaqda caalamiga muslimkeeda iyo gaalkeeda intaba inay saydareeyaan maalan haddaan misaal ka soo qaadanno sidaa ogsoon tihiin mercedeska maalan iyo chryslerka waa kuwa mideeyeen waxay la mideeyeen oxon iyo kuwii kaleeto oo mobile waa kuwa mideeyeen mobile waxay kaleeto soo mideeyeen a t n t iyo a t ayay soo mideeyeen iyagana maalan british telecom iyo a t n t way soo mideeyeen iyagana waxay isu keeneen in sharikaadkaasi ay noqdeen tamallugoodu sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii maalan laba boqol iyo afartan iyo lix milyaar oo dollar sanadkii siddeetan iyo sideediina waxau ahaa tamallukaadkoodu kow iyo labaatan milyaar buu ahaa inta udhaxday farqibaad garanaysaa laba boqol iyo afartan iyo lix milyaar iyo sanadkii siddeetan iyo sideed iyo ka horreeyey toban sano ka hor inuu ahaa kow iyo labaatan milyaar keliyata inta uu booday marka qof walba waa garanaya majaalka ijtimaaciga ahaa ama socialka waxa la yidhaahdo waxaa lagu sameeyey taqriib caalamka oo dhan ah in dariiqada amriika lagu soo mideeyo daraja uulaa yurubna daraja taaniya in lagu soo sameeyo oo markaa loogu talagelayo lagu fuliyo muctamaraadka duwaliga aha in lagu fuliyo muctamarka muctamaraadka duwaliga lagu fulinayo waxaa ka mid majaal mara waa ogsoon tihiin marna china lagu qabtay marna kaira lagu qabtay sidaad ogsoon tihiin shabaabka maalan in la tarwiijiyo qadaayaadkooda ilmaha in laga saaro waddamada guryaha muslimiinta in laga saaro gabdhaha in laga saaro in la gaarsiiyo wax alla waxaa dhaqan ah oo boyfriend iyo girlfriend guryaha muslimiinta in lagu fuliyo bildaad ayaa qaraar ku ahaa ee in la sameeyo la yareeyo sukaanta adduunka oo muslimka taxdiidu nasli lagu sameeyo dhaqaalaha tanmiyadooda in la cuuriyaamiyo oo muslimka laga cuuriyaamiyo musawtanaadka bashariga ah oo dhan dhammaantood in laga dhigo wax la kontarooli karo oo say doonaan ay ka yeelaan muctamarkii qaahira iyo bekin wuxuu ahaa mithaal ayuu u ahaa arrinta iyada ah bendiga kalaada la adeegsada waxa weeye tadbiiqu alakhlaaq in akhlaaqda iyo caadaadka qarbiga ah lagu faafiyo mujtamacaadka oo idil dhammaantood china hadduu yahay iyo hadduu yahay africa iyo hadduu yahay carabta hadduu yahay in la faafiyo caadaadka iyo dhaqanka iyo taqaaliidda maraykanka iyo reer galbeedka o dhan dhammaan in la faafiyo oo jaraa'idka la geeyo loona adeegsado caadaadkaas jaraa'idka iyo internetka in loo adeegsado telefisyoonka in loo adeegsado sharikaadka in loo adeegsado shucuubta oo idil kulligeed in lagu fuliyo arrinta ayada ah maanta waxaad arkaysaan internetka dhibaatada uu leeyahay ama mushkiladda u haayo in xataa sagaskii laga daawanayo oo guryaha loo soo gelinayo qof walba oo kablekii loo soo gelinayo internetkii baa loo soo geliyey kablekii baa loo soo geliyey majalladii baa loo soo geliyey jaraa'idkii baa loo soo geliyey iclaamkii kulli meel walba iskuulkii baa laga dhigaya geyskii lisbankii in la baradkii o dhan wax alla wixii mujtamacaadka lagu baabi'inayo o dhan in la hirgeliyo dhammaantooda o idil yacni tadbiiqaas oo arrimahaas ayadaa la fulinayo waxaa ka mid a masalan caadaadka dulka muslimiinta lagu fuliyey bertdayga masalan ilmaha marka in loo sameeyo maalintii dhalashada in la sameeyo oo caadaad laga dherginayo dadka muslimiinta lagu fuliyo in laga dhigo oo gaar loogu rakiso iminka gaar loogu rakiso ole muslimiintu ilmaha ma sameeyeen birthday waa in lagu fuliya caadaadkanaga inay maanta ma arkaysaa volunteer ama valentin waxaa la yidhaahdo in lagu fuliyo ciiddoodii in lagu fuliyo in lagu sameeyo christmaskii in lagu fuliyo in lagu fuliyo xanuuka in lagu fuliyo ciidda yahuudda in lagu fuliyo iyagana hollywoodkii iyo maanta ma arkaysaa cardigoodii in lagu fuliyo iyagana caadaadkii iyo taqaalidii o dhan dhammaantood in guryaha muslimiinta ah ama halloweenkii lagu fuliyo ciiddii wasaniga ahayd dhammaantood guryihii muslimiinta maanta in la geliyo kulligood o dhan saa looga dhergiyo la yidhaahdo waxba yaanay ku dhaafin gurina yowna idinka baxsanin qofna yowna idinka baxsan caalamka waxay ka mid tahay nidaamka globalizationka oo adduunka la rabo dadku si spontaneous ah in loo soo gumaysto la doonayo si spontaneous ah in loo gumaysto yacni si toos ah in loo gumaysto oo qof walbaba xataa isagoo gurigiisii jooga in loogu tago oo dhaqankiisi iyo caadadiisi iyo diintiisi lasoo bedelo oo dhammaantood laga soo dhigo mid salka ku soo wada haya caadaadkii reer galbeedka oo dhan dhammaantood majaalka fikriga iyo thaqaafiga waxau adeegsadaa nidaamka globalizationka la yidhaahdo ama cawlamada loo yaqaano ama afduubka adduunka in la adeegsado siyaasadda iyo iclaamka iyo dhaqaalaha iyo fikriga in la adeegsado caskariyadda xuquuqul insaan in loogu gambado dimuqraadiya in loogu gambado waddamada muslimiinta in la yidhaahdo xuquuq alaqaliyaat alkaafira ayaa jooga waxaa jooga xurriyati ra'yi dadkaani ma leh waxaasoo dhanna dhammaantood waa inay noqdaan dadka loogu adeegaya dad nasaaraa waa inay noqdaan yacni timor wixii lagu sameeyey indonesiya waad ogsoontihiin masalan in caalamkao dhan wandhay lagu duulay nasraaniga ahi oo barqadii la dumiyey waddankaasoo laga xoogay waa ogsoontihiin dhammaantiis wixii ka soo shaqeeyey united churcheska ugu horrey wixii ka soo qayliyey oo oo qaylada keenay military ahaanna waa loogu fuliyey politically taasaa loogu sameeyey dhinacooda waxaa oynayey oo ka qaylinayey kashmir baa ka qaylinaysay timor baa ka waxaan dhihi lahaa qoladii moro ayaa ka qaylinaysa philippine waxaa ka qaylinaysay kosovo waxaa ka qaylinaysay intaasoo ummadood ayaa qaylinaya maanta ma arkaysaa waddamada yurub ku dulman hal mida lagama fiirinin laakiin duulaan cad ayaa lagu qaaday meel alla meeshii qof nasraaniya lagu haysto in la yidhahdo ha la xoreeyo qofka inta muslimiintahana aan laga soo hoos qaadin wadamadii ruushka uu gumaysan jiro muslimka ahayd hal mida dowladnimadooda lagama aqoonsanin laakiin kuwii latfiya iyo maanta ma arkaysaa oo balkaniskii o dhan dhammaantood bidarajata uula ayaa lagu aqoonsaday oo dhammaantood looga sii daayey laakiin waddamadii tashqan maanta ma arkaysaa muslimka ahaayo oo gumaysan jiray asaga hal mida hal mida lagama aqoonsan caalamiyan lagama aqoonsanin waddamada iyaga ahaa waxaa kaleetoo ka mida masalan waxyaalaha lagu adeegto in lasoo saaro qawaaniin jadiid ah oo loogu adeegsanayo qawaaniintaasi dadda shucuub addaciifa sida kuwa muslimiinta aanu iminka soo sheegnay falastiin baan wax laga qabanin kashmir baan wax laga qabanin mooran wax laga qabanin waxaan wax laga qabanin wax alla wixii muslimuhu oynaya ama dhibaatoon oo dhan kulligood dheg loo dhigi maayo laakiin meeshay dad aqliyadoo gaalaha ka qaylinayaan markiiba say u dhan yihiin iclaamkooda iyo siyaasadooda iyo caskarigooda iyo dhaqaalahooga iyo diinigooda dhammaantood one time baa lagu duulayaa waa mid loo jeedo oo bannaanka ka shifan oo waddamadii muslimiintana ay leeyihiin wax allaala waxaan tari karnaa ma jirno maxaa yeelay horay ayaa loo soo baabi'iyey yaani ukiltu yowma ukila sawru alabyad waxaa la soo qaatay maanta oo lala soo taagan yahay runtii in shicaaraad aan jirinin ama shicaaraad mucayan ah oo gadaasheeda ay ka dambaydo in la qaado kor loo qaado tasatur nasraani oo ka dambeeyo yahuudi in kor loo qaado oo lagu idaanaynayo waddamada carabta in lagu idaanaynayo yaani masalan waxaa ka mid ah waddanka sacuudiga masalan marka la idaanaynayo oo la eedaynayo haweenkiiba uu xijaab ku farad yeelay oo ku qasbinaya waad ogsoontihin gabadh dhakhtarada sacuudiya inta lasoo miidaamiyey in la keenay canada oo la yidhi ka hadal waxa meesha ka jira waxaan ku siinayna jinsiya kanadiya waan ku siinaynaa oo faasiqad aheed markeedii horeba oo la ogyahay markaasaa laleeyahay waxaa lagu hayaa haweenkao dhan waxaa lagu hayaa qahri baa lagu hayaa way doonayaan inay boyfriend iyo girlfriend inay samaystaan way doonayaan way doonayaan inay filimada daawadaan way doonayaan baabuurta inay wataan way doonayaan dowladda sacuudiga ayaa nagu ah jahannamo waa dowlad rajciya wayna iyadana la ridaa saa markaasa waxaa laga dhigaya waxaan la arag oo la maqal ayaa laga dhigaya lama ogola haddaad caawa dhibka lagu hayo haweenayda lagu hayo waddanka reer galbeedka haddaad soo qaado oo maanta intaasoo bug laga qori karo hal mida in lasoo qaado maanta lama ogola laakiin waddamada muslimiinta haa waa la soo qaadaya marka shicaarkaas oo maanta lala ordayo oo leeyahay gabadha sacuudiyada waa la dhibaa maanta ma arkaysaa qahar baa lagu hayaa waa muxaarabo diinta lagula dagaalamayo waa muxaarabo lagula dagaalamayo akhlaaqda diiniga lagula dagaalamayo mujtamaca oo dhanna la rabo in looga takhalluso taqaaliiddiisa islaamiga ah marka shicaarkaas waa la wadaa leyl nahaar ayay ku salladan yihiin bilmunaasaba maanta maalidooda markuu tegey cabdalla waddanka maraykanka waxaa la yidhi waa inaad ogolaataa haweenku inay baabuurta wataan waana inaad ka dhigtaa xijaabka gabdhaha aad aad qasabka aad ku haydo kulaylka iyo xijaabka aad ku hayso waa inaad ka dhigtid wey wuxuu yidhi aniga ima khusayda arrinta wadaadaday khusayda wadaadada jaamacaadka dhigtaaba waa jaamacadaha laga barta baa la yidhi terroristaha laga barto iyo fundamentalistaha iyo balaayada oo dhan nacaybka gaalada laga barto weeye marka waa in la xiraa iyaga dhamba gebigooda in la xira wey manhajkana waa in laga saaraa kutubtan diiniga ad kudhigaysa waa in laga saaraa maxay tahay bred waxaad alfeynka wadaa waa maxay diinta ay waxaad ka hadlaysa waa maxay dadudunkii waxaa noqday circular buu noqday marka waa inaad ka takhallusta waxaan aad wadid wey gebigeeda dhanbaba could you believe that taa maanta ma rumayn karaysaan waa xaqiiq weeyaan waxaa ku xigtay maalinha inuu maraykan ka doodayey baarlamaanka waddanka sacuudiga see loo kala qaybiya inay ka doodayeen one day complete day inay baarlamaanka uga doodayeen white house oo leeyahay maanta markaysa annaga waa inaan qabsanaa dhinaca batroolka waa inaan qabsanno urdunna waa in lagu soo daro maadaama marka hore ay ka tageen sacuudiga waa in lagu soo celiyo marka waddanka sacuudiga naftiisaba waa in la kala guuguuyo wa isaga naftigiisa hawl cusub in laga qabto weeye terroristaha ka soo baxa iyaga waxaasoo kaleeto bilaadan oo kaleeto abuuraa hadi jeeraale marka waa in waddanka sacuudi carabiga oo balaayadoo dhan ka soo baxda iminka waa in la kala tuuro wey irhaabigo dhan iyagaa fangareeya ducaadda la diraya iyagaa diraan waxaan colaadda faafinayo dhan waa iyaga waa in laga takhallusaa iminka maanta inay taagan tahay heerka iyada dowladdii shala taageeraysay oo iyaga taabic u ahayd maanta in la leeyahay waktigeeni waa ku soo moodnay waa waa waa la soo dhaafay marka maantayto nidaamka globalizationka ee jiraahay waa in iyaga dhan laga takhallusaa oo dhammaantood la keenaa dad cilmaaniyiin ah waan diin shuqul ku lahayn waa in laga sameeyaa inta kaleeto dhaqaalaha saldhigoona waa inay gacanta maraykanka soo galaan halka ay maanta taagan yihiin majaalis siyaasiga waxa weeyaan in la adeegsado umam ulmutaxida sidaan horeyba usoo sheegay majlis duwali alamni duwali in la adeegsado inay isticmaalaan wixii ayaga saalixodan xaqi naqdi vito inay isticmaalaan ama vitoga inay isticmaalaan wax alla wixii aan maraykanka iyo israa'iil aan dan u ahayn inay vito isticmaalaan horena waa u jiri jirtay haddana bannaankay taagan tahay xataa haddii laga baqayo inay vito saaraan in la soo saarin ba marka hore la soo kicinin majaalka caskarigah inta mucaahadaad la samaynayo waa midaan hore uga soo hadalnay ama istikdaamu alcarab waalcajam inay maanta isticmaalaan oo lisaalix amriika inay isticmaalaan midda la yaab kale qariibka waxa weeye waddamadii muslimiinta carabta ahaa in maanta loo adeegsado xataa ayagii naftigoodii duminta diintoodii iyo akhlaaqda dalkooda la baabinay ayagii naftooda loo adeegsado laga feermeeyo hadi mahzal hadi mahzal marka taasi ma aha khasaare waa barwaaqo waan sheegi doonaa insha allahu tacala majaalka technologiga cusub ee jadiidka ah yacni waddamada muslimiinta hal qana qamaru sanaacina ma laha bill gate wuxuu sii daayay shan boqol oo qamaru sanaaciyu keligii sii daayay will bill gate yahuudiga waxaan dhihi nasraaniga itisaalaat alfadaa'iya keliyata shan boqol oo oo oo qanah fadaa ayuu keligii sii daayay ninkaas waxaa lagu adeegsada maxaa loogu adeegsadaa intaasoo qanaafada aqraad caskariya ama muraad caskareed waa loogu adeegtaa tajasuska waa loogu adeegtaa xarbi nujuum asaga ayaa loogu adeeganayey wax allaala wixii kaleeto oo maanta eh, la gaarsiinaya saydaratu alcaalam ama itisaalaadka o dhan ayaa loogu adeegsadaa sharikaadka caalamiga in lagu sameeyo itisaal tadwiir al- eh, alitisaalaad in lagu sameeyo in laga kaaftoomo xataa la gaaro telefisyoonka oo qof walba loo sameeyo shay ou ku samayn karo gacantiisna uu ku sito wax alla waxa uu doonayo dhanna uu ku samayn karo ciddou doono ku ballami karo ciddou doono yacni in la sameeyo cellular gacanta oo qofka uu ka fiirsan karo sagaska uu ka fiirsan karo qariban jinsiga uu ka fiirsan karo eh, communication uu ku samayn karo telefoonada dhan uga soo bixi karaan ciddou doono meeshuu doono si sahlan inuu heli karo in waddamada muslimiinta taargetka koowaad laga dhiga arrintaa iyada ah fiber opticskii yani maanta ma arkaysaa nortel iyo ay ka shaqayn jireen j d s iyo wixii lamid ah maanta in caalamka oo dhan taxta albixaar la adeegsado oo internetkii lagu adeegsado wax alla wixii la adeegsan karo dhammaantood in lagula dhaqmo laakiin maanta qadiyaddaas ayaga ah ayaga keliya kuma koobna sida runta wax badan ayaa laga faa'iidey oo looga faa'iidaysan karaya aan soo gaabiyo eh, internetku maanta waxa weeye faa'iido badan uu leeyahay runtii iyagu shar bay u asaaseen laakiin faa'iido uu leeyahay faa'iidadiisa waxaa ka mid a quyuudda iyo xawaajista in laga saro macluumaadka iyagu ay xajisayeen in laga helo runtii shabaka muhima inay noqotay xaqiiqatan oo maanta dadka fiirsanaya shan boqol ilaa lix boqol oo milyuun oo shaksi ayaa fiirsanaya intaasoo dhan iyo xataa waxaa lagu samaystaa tijaara lagu samaystaa waxaa loo yaqaano eh, e-commerce ama la yidhaahdo ayaa lagu samaynaya waxaa looga faa'iidaysanaya runtii quduraad fara badan oo marka hore dadka ka xayirnaayeen ayaa lagu ogaanaya Eh, faa'iidooyin fara badan ayay u leedahay runtii mushkiladda mujtamaca ay ku hayso marka cawlamadu ama dhibaatooyinka ay ku hayso waxay abuuri doontaa laba mujtamac ayay abuuraysaa ama globalizationku dabaqa khaniya oo yar oo adduunkooda iyadu madaxa kaga taagan iyo inta kaleeto oo madaxa looga istaagan yahay oo faqri iyo balaayo ku sugan iyo iyo iyo qahri ku sugan ayay abuuri doontaa maalka wuxuu ku kulmi doonaa gacan fi'ay yar ayuu ku kulmi doonaa masalan sida bil bilgeyd oo kaleeto iyo wixii la mid ah Eh, waxay am- gacanta ku dhigi doonaan shucuubta oo dhan amarkooda inay gacanta ku dhigaan oo siyaasadda iyagoo ay maamulaan maxaa yeele hadday siyaasiyiinta lacagta iyagu haystaan waxay odhanayaan sidaas sameeyo sidaas sameeyo sidaas sameeya marka caalamka o dhan inay iyagu amuurtiisa ama nidaamkiisa inay gacanta ku dhigaan Eh, waxaa kaleeto soo baxaya dhaqaalihii iyo itisaalkii iyo qaanuunkii iyo tashriicii iyo kulli waxaasoo idili wuxuu isugu tegaya dadyar gacantood islaamku waa diidan yataa ilahay qur'ankiis wuxuu ku leey likay laa yakuuna duulatan bayna alagniyaa'i minkum yani ilaahay maalka wuxuu ugu talagalay in la kala wasaco oo la kala qaybiyo hadduu ninku dhintay in la kala dhaxlo oo la kala qaado si aanu dad yar gacantood ugu aruurin maalku laakiin ayaga siday hadda maanta wadaan waxa weeye inuu dad yar gacantood ku aruuro Eh, waxay noqotay dabaqadii fuqarada aheyd dabaqatulcabiid yani dadka inay soo baxaan dad cabiidahoo la adeegsado keliyata inay soo baxaan oo sharafkii ay ka tagaan oo ay qolada akhniyada keliya ay addoonsanayaan waa sidii caalamka qabla alislaam oo ku sugnaayo kaleeto in lagu soo celiyo oo dadkii fuqarada ah aanay lahayn kelimad aanay kulahayn mujtamac intiisii kaleyto intikhaabaadka aanay kelimad kulahayn takhyiiru siyaasaad aanay shuqal ku- eh, shuqul kulahayn ittikhaadu alqaraaraad inaynan shuqul kulahayn majaal kastaana dhammaantood inuu soo xirmay oo dad yar gacantood isugu yimid xataa caalamka oo idil maaha amriika keliya iyo orobba caalamka oo idil in la yidhahdo ninkaana ka qaada ninkaana saara Eh, buuggaa ku dhiga buuggan ha ku dhiginna dharkaas ha laga xirto dhar kale ayaan laga xiranin cuntada ha laga cuno cid kale ayaan laga cunin Eh, baabuurka ha laga wato cid kale ayaan laga wadanin Eh, telefoonka ha laga isticmaalo cid kale ayaan laga isticmaalin dhammaanba caalamkao dhan inuu iyaga gacantooda isugu yimaado oo ay noqdaan remote control adigu aad shidaydi markaa doonto markaa doontana aad damaynaysa inay ka dhigaan khatarka thaqaafiga ah ay leedahay tadmiiru thaqaafaat dhammaantood luqaadka adduunkao dhan in la baabiyo dhammaantood oo la abuuro runtii thaqaafa waaxida oo waa thaqaafada maanta amerika amerika in la abo in la abuuro keliyata iyo reer galbeedka derajada labaad haddii tacbiirkaasi uu sax yahay in la sameeyo dhaqanka iyo thaqaafada iyo caadaadka amerika in la in la hirgeliyo hadday soo dhaafto amerikana aanay yurub dhaafinin ay noqoto derajada labaad ee lagu dhaqmaa yurub inay noqoto loo adeegsado in alla intaan soo sheegnay ee technology in loo adeegsado marka la baabi'inayo thaqaafaadka marka la baabi'inayo maanta internetka markaad fiirido luqada uu ku socdaahi boqol kiiba siddeetan waa ingiliish wey sow sidaa ma boqol kiiba siddeetan luqada ku socdaa waa ingiliish wey walidaalika saasay u diidayaan waddamada kaleto jarmalka iyo faransiiska iyo scandinavianku waxa ay doonayaan inay hor istaagaan oo yidhaahdaan may qayb waa ina laga siiya annagan waxay ogyihiin in la laqayo luqadoodii balse luqadoodu ingiriis maaha waa laatin wey iyagana carab iska daa soomaali iska daa luqo kaleeto swaxili iska daa waxa weye xataa tii orab baa la rabaa in laga takhalluso oo laga dhigo luqat alwaxiida fi alcaalam luqati alingiriisiya in laga dhigo ayaa la doonaya walidaalika qaala ra'iis alfaransi jack shiraak markii uu ka hadlayey ayaa wuxuu yidhi waxaa waajib ah buu yidhi inaan samayno buu yidhi annaguna alliance cusub inaan samayno ama alis cusub inaan samayno taxaalif cusub inaan samayno duwalka aanan luqal ingiriisiya ku hadlino dhan inaan isu keenna buu yidhi annaguna sida yuuraha loo samaynay iminka wax alla waxa duwala oon luqal ingiriisiya ku hadlino dhammaantood inaan midayno oo aanu ka hor tagno liqitaanka uu doonayo inuu nalliqo maraykanka ingiriiska inay nalliqaan ay doonayaan oo luqadooda inay nalliqda ay doonayaan waa inaan ka hor tagnaa buu yidhi waan arrintaa iyadaas samaynaa tisciin filmia sidaan horey buu sheegay ama siddeetan waxa weeyaan luqada la isticmaalayo oo internetka waa luqadii ingiliishka ayaynu niri waxaa laga helaa adduunka lix boqol oo luqo ayaa adduunka jirta lix boqol oo luqo ayaa adduunka jirta lix boqoloo luqo wuxuu rabaa inuu liqo luqada ingiriiska in lagu liqaa la doonaya lix boqoloo luqo oo adduunka jirta shucuubtay ku hadlaan adduunka jirta ka warran bal arrintaa iyadaa haddii telefonkii loo adeegto oo maanta loo adeegto telefisyonkii oo loo adeegto internetkii oo loo adeegto wax alla wixii la samaynayo luqooyinkii kaleo dhan kulli waxaa la rabaa in la dictate gareeyo la dominate gareeyo la liqa markaa swolling lagu sameeyo luqada maraykanka luqada ingiriiska keliyana ay noqoto midda keliya ee jirta wakhtigaas istiqdaami luqati alingiliisiya fi teknolojiya alcasriya waxay keenaysaa markaa in laga kaaftoomo carabigii iyo faransiiskii iyo jarmalkii iyo wax alla wixii luqahayo kale oo ka soo haray iyadan waa dhammaad waqtigii soo maa waan joojin haddii alla yidhaah akhlaaqda khatarka akhlaaqiga uu leeyahay dabcan taa laydin kaga warrami maayo akhlaaqda khatarka uu leeyahay waa ujeedaan maantayto internetka waan sheegnay zinadii iyo baktigii iyo telefisyonkii iyo fasaadkii khuluqiga ahaa iyo maalin kasta in la faafinayo jornaalka lagu faafinayo majallaadka lagu faafinayo internetka lagu faafinayo telefisyoonka lagu faafinayo oo gayskii iyo lesbiankii haweenkii iyo raggii mukhanasiinta ahaayeen iyo saxaaqiyaadkii in lala soo taagan yahay waa beerfakti america meenood mudaaharaadka ka samaynaya iyo canada waa la socotaan intay leegyihiin yurub meel kasta waxa weeye in la hirgeliyo oo la baabi'iyo yani nabiyullaahi luud waa ku yidhaahdeen yani ka bixiya qaryadiina ka bixiya akrijuu aal luutin min qaryatikum inahum unaasun yatataharuun ka bixiya wax alla wixii isdahiraya oo xumaanta diidan oo dhan ka bixiya qaryadiina bay dheheen maanta waxay taaganta inay yidhaahdaan gayskii lisbiyankii maxaa yeele siyaasiyiinay yeesheen dhaqaale dad lehay yeesheen sharkaad bay yeesheen wax walbay yeesheen maantayta waxay taagantaha qofkii dadka oo shuduudu jinsiga qabo wax ka sheega halala dagaalamo oo ha lambaariyo dabcan cidda quudinaysa ugu horreysa waa yahuudda wey sidaad ogsoon tihiin gebagebow cawlamada ama globalizationka ama afduubka caalamku wuxuu hirgelinayaa ama uu runtii aad iyo aad uu ku samaynayaa maalgelin iyo investment wax alla waxaas akhlaaqiyaadka ah oo dhan oo xun ayuu hirgelinaya qoysaska la baabi'inayo iyo kala jejebinta la kala jejebinayo way hirgelinayaan waxay samaynayaan xataa ay ogol yihiin haweenayda la qabaahi inay samaysan karto niman kaleo saaxiibaa inay samaysan karto haween kaleeto saaxiibo la oo fuula inay samaysan karto saasay hirgelinayaan yaani haweenaydii inay haween kaleeto fuula samaysan karto niman kale inay samaysan karto ninkii inuu samaysan karo niman kaleeto uu fuuli karo hadduu rabo maanta markaysaa naago kale inuu samaysan karo in la baabi'iyo qiyamkii yani waxa la yidhaahdo family valiyog o dhan in la tirtiro dhammaantii qiimaha qoyska uu leeyahy o dhan kulligiis in la tirtiro oo la damiro bal waxay hirgeliyaan maantayto inay ilmihii ayna ayagu dhalin xataa adabtin ay ku sameeyaan ay ilmo ka dhigtaan oo ay baraan waxa iyagu ay ku dhaqmayaan inay baraan maxaa yeele waxay doonayaan inay faafiyaan ay ka dhigaan mujtamac oo dhan inay ku faafto ridilidaasay doonayaan yani ilmayna dhalin laba haween oo isfuushan ilmayna dhalin ay soo qaadanayan waa ilmahay ka dhiganayan hortooda isku fuulayaan way barayaan w nimankii isfuulaya sidii oo kaleto ilmahay soo adhabti garanayo ilma ka soo dhiganayaan waa ilmihii wixii bay barayaan xuquuqdii qoyska hana la siiyey leeyihiin halkaanay soo taagan yihiin balaayadan o dhan ay samaynayaan waxaasoo dhan waxaa ka shaqaynaya waa iclaamka codkooda lama maqli jirin cidima soo qaadi jirin maanta iclaamka ayaa samaynaya internetka lagu samaynayaa jariidada lagu samaynayaa waxaa lagu samaynaya magaaziinka lagu samaynayaa t v-ga laga xayaysiinaya meel kastaa laga sameya iskuulladiia lagu dhigayaa waa la soo baxo waa lasoo keenay in la hirgeliyo ayadana runtii munaaqashaad in la furo waddamada muslimiinta khaasatan ku saabsan xawla almar'ati almuslima in la furo oo laga xoreeyo quyuudda islaamiga in laga xoreeyo quyuudda islaamiga waxaa la yidhi halkii dumara ee laga helo waddamada muslimiinta ah ee soo istaagta ee naqdi ku samayda mujtamacaadka muslimka waa in la siiya dhaqaale sharikad le-eg oo kale in la siiyo wey dhaqaale sharikad le-eg soomaaliya haween oo waxaa ka shaqaynaya soo keenay soomaaliya loo diray iyagoo n g o oo ah soomaaliya loo diray gobol kasta waa loo diray qaar la helay iyo qaar aan la helinba niman qaribana loo diray shalay waxaa isku qoray maalin markaan soo socday toronto star waxaa isku qoray nin soomaali ah oo yidhi waxaan ahay nin oo la fuulo ayaan ahay ayaa isku qoray toronto star buu isku qoray wuxuu leeyahay boqolaal iyo kumanaan ayaa jira soomaali ah oo isqarinayoon hadli karinin oo aniga ila mida ayaa jooga bukule iyo naaga intaba yaa kas yaa ku samaynaya oo xayaysiinaya waa iclaamka waa sharikado waa mu'asasaad ayaa ka dambeeya waxaa leeyahy dadkaan la dhibayo la qahrayo waa in qahriga laga qaada waa la baraya waa loo taaganya waa loo janidaya waa loo samaynaya calankii soomaaliya soo qaata laleeyahy markii ay mudaaharaadayeen oo kaleeto waxaa kaloo ka sii daran iyadoon qof sacuudiga ku jirin ayaa calankii laleeyahay sacuudiga soo qaatay laa ilaha waa loogu dan leeya hataa kolkaasaa t v-gu ku nabayaa ayada calanka sacuudiga lagu nabayaa keliyata yani waxaa leeyahay gayska lisbeenka oo oo maanta mudaaharaadaya waxaa ka mida calanka islaamka sacuudigaa ka mid ah qof sacuudiga kuma jiro dadka laakiin islaamkaa lagu xumaynaya lagu cambaaraynaya waxaa leeyahy diimaha oyuu ka mid yahay dadkoodu ay waxaa ku dhaqmaan buu ka mid yahay marka yacni dagaalka lagugu haayo ma aad ogid adiga intuu legyahay xajmigiisa laakiin gabadha iskuulka joogtiiyo midda kaleto dariiqa maraysa iyo mid la qaba iyo internetka midka lagala xiriiraya iyo fasaadka lagu hayo iyo ilaahay unbaa og subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan marka munaaqashaadkaas maanta iyo doodaasi waa furan tahay waddanka sacuudiga iyo waddamada muslimiinta khaasatan aad baa looga furo qadaayaradkaas haddaa ogsoon tihiin guri la dhaafayana ma laha laa soomaaliya wala golo kale midna la dhaafi maayo haddaa ogsoon tihiin maradka aidiska ama cudurka aidiska la yidhaha soomaaliya sida ugu faafay ilahi baa og subxaana wa tacaala sida dadku ay sheegayaan iminka waxaa ka mid ah in la isticmaalo wasaa'ilka maafiyada iyo mukhadaraadka in la hirgeliyo runtii ajhisadaas in la sameeyo maalka in lagu dhaco internetka dadka in la dhaco nahbul amwaalka in la sameeyo sariqaadka in la sameeyo in la sameeyo runtii yani bidaaqaad jinni in la sameeyo in la sameeyo mucaamalaad barnaamijyada xataa t v-ga mararka qaarkood sharikaadku inay qarribaan oo ay virus ku sallidaan combyuutarada inay ku sallidaan waxaasoo idin waa waxyaalo loola jeedo international globalizationka loogu loogu qasayo mustaqbalka marka waxaa la yidhaha globalizationka mustaqbalkaasi duwalka ayagu iminka haysta nidaamka oo maraykanku ugu horreeyo waxay qaadan doontaa halaag iyo baaba ayay ku soo wadaa qadiyaddaasi ayaga dhexdoodana halaag bay ku soo wadaa ayaga iyo waddamada kaleetana dagaal bay ka dhex abuuri doontaa waa meeshaan doonaya inaan runta idinkaga sheego yacni wax walbaa waktiyay leeyihiin waktigood markii la gaaro ayay gadaal ugu soo noqotaa sharteeda iyo balaayadeedu marka duwalka maanta wada ee mushrifka ka ah ee maraykanku ay ka mid yihiin iyo orobba ay ka mid yihiin weligood daa'imi maayaanoo ma jiri doonaan bal waxay noqon doontaa amerika nafteeda iyo orobba nafteeda inay dhexdeeda qarax ka dhaco ayaa imaan doonta sababta uga dhacayana waan idiin sheegaya waa sida aniga ra'yigayga ay tahay manhajka horta cawlamada globalizationku wuxuu badin doonaa dulmi fara badan iyo qahar fara badan iyo fawdo fara badan iyo nidaam la'aan fara badan ayuu abuuri doonaa mujtamacaadka ku dhex abuuri doonaa xataa fi amerika nafteeda ku abuuri doonaa wuxuu keeni doonaa dhibaato aan iclaamka aan la xalli karinin oo badan ayuu keeni doonaa oo wax walba faraha ayay ka bixi doonaan dhaqaalihii ayaa sidaa noqon doona siyaasaddii ayaa sidaa noqon doonta iclaamkii ayaa sidaa noqon doona haqaafaddii ayuu burburin doonaa isku wada xirnaantii ama ummaduhu ay ku sugnaayeen oo dhan markuu sidaa u galo qahri fara badan iyo colaad fara badan iyo carab fara badan ayaa bilaaban doona marka mawjad qadab ah iyo mawjad dhib ah oo fara badan ayuu kicin doonaa sida lo ogsoon yahay wa hadihi sunnat ullahi fi lkown ilaahay sunnadiisa weye subxaanahu wa tacaala wax kasta oo qooqa oo kibra ama xadkoodii dhaafa ilaahay inuu damiro oo halligoo baabiyo ilahay ha halligay subxaanahu wa tacaala siduu qaaruun u halligay oo fircawn oo u halligay oo haamaan oo u halligay oo caad iram oo u baabaashay oo qowmu tamuud oo u baabaashay oo qowmu nuux u baabaashay wax allaale wixii kibra oo xadkooda ka baxaa ilaahay wuu baabi'iyaa subxaanahu wa tacaala marka ilaaha baabi'in doona isagoon cid kaleeta ugu soo gamban subxaanahu wa tacaala waxaa ka bilaaban doona duwalkaas naftooda muqaawama ka bilaaban doonta yani resistance ayaa ka bilaaban doona yani diidmaa ka bilaaban doonta rejectionaa ka bilaaban doona dadku ay diidaan dhammaantood ayaa ka bilaaban doonta waxaa ka bilaaban doonta xuruub daakhiliya ha ka bilaaban doonta dagaal daakhiliya ha ka bilaaban doona maxaa yeelay haddii la isqahro oo la isdhibo sidii dacwadii la eryanayay o kale markii dadka sida dacwadana ninkii eryaayay gidaarka markay gaartay oo erartay inaynu ordi karin gadaalay qofku usoaasi ku booda waa qanintaa marka lagama baxsado markaa yaani dacwada qofkii eryaahay say u eryay u eryay marka dambeeto markay artay inayna ordi karinin qofka eryay gadaal ugu soo boodaa marka dadka sida loo qahrinayo loo qahrinayo marka dadku waa soo jeesan doonaan waxaa bilaaban doona dagaal midka ugu qallafsan ayaa bilaaban doonta dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo waxaa bilaaban doona ijtimaaciyada kulli wax oo dhan waxaa bilaaban doona balaaya ku bilaaban doonta gadaal ugu soo qar xataa hadi jeeraale sida sababtu waxa weeyaan ummaduhu ma dhammaadaan ummadda haddii la gumaysto la laayo oo fircawnaa lay waayey reer banu israel markuu gumaysanayay marka ummadaha lama dhammay karo haddii la dilo oo la qahro oo la xabiso oo la eryo oo la tashriidiyo oo balaayo lagu tacabo ummadaha lama dhammay karo ummaduhu marka dambe iyagaa soo haraaya waxa wax qahraayaa fashalku ku dambaynaya daa'iman marka ummaduhu dhammaan maayaan waxa dhammaan doonaahi oo ku dhici doonaahi tacdiibka iyo qatliga iyo irhaab ku dhici doona waa waddamada globalizationka wada ayuu ku dhici doon gadaal ugu soo noqon doonaa caalamku waxa ma aqbali doono dhammaantiis maxaa yeelay caalam aan ahayn reer galbeed iyo iyo maraykanka aanan ahayn oo badanaa jooga ma aqbali doono caalamku inuu maraykanku uu ku haysto gumaysiga inuu ku haysto ma aqbali doono waa la iska hor imaan doonaa marka dambe markii la iska hor yimaado oo ay diidaan caalamku ay diidaan wuxuu u wareegsan doonaa in hirdigaasi uu keeno in marka ay socon weydo qadiyaddan globalizationka ummad walbaa marka inay samaysato xuduudeeda dib ugu noqoto ayaa imaan doonta ilahayna qur-aankii sidaasuu ku yidhi walowlaa dafcu llahi innaasa bacdahum bibacd lahudima sawaamicu wa biyacun wa salawaatu wamasaajidu yudkaru fiiha smu llah walowlaa dafcu llahi innaasa bacdahum bibacd lafasadat isamaawaatu waalardu buu yidhi ilahi subxaanahu wa tacaala walow shaaa rabuka lajacala annaasa ummatan waaxida walaa yazaaluuna mukhtalifiin ila man raxima rabbuk walidalika khalaqahum ilahay sidaasuu u sameeyey subxaanahu wa tacaala wuxuu ka soo horjeedaa cawlamadu aayaadka qur'aanka o dhan ay ka soo horjeedaa ama nidaamka globalizationka ama gumaysiga adduunka ee cusub wuxuu ka soo horjeedaa ilaahay aayaadkiisa iyo sunankiisa ka soo horjeedaa marka ma shaqayn doonto waxay qaadan doontaa inhiyaar iyo baaba bacda fatratin min azaman ayay qaadan doontaa waxay ka soo horjeedaa xadiidkii adaa'ifa almansuura oo nabigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yaduruhum man khaalafahum xadiidkiisii ayay ka soo horjeedaa maadaama ay ka soo horjeedo ma shaqaynayo sida loogu talagalay bacda fatratin min azaman wuu soo noqon doonaa oo waa baabi'i doonaa waxaan doonayaa runtii waktigeyga maadaama uu dhammaaday inaan iska joojiyo wixii kaleeto su-aala aan u helna haddaan wakti u helna kaleeto xoogaa yar baan rabay inaan kasii hadlo runtii fawaa'idka ay leedahay iyo waxyaalaha cawlamadu ay leedahay dadyowga kaleeto waxyaalaha ay u faa'iidaysay intaasaan xoogaa kusoo gebagabaynaya wabillahi towfiiq wsala allahu calaa sayidina muxamedin wacala alihi wasaxbii ajmaciin
jazahu llah khayran sheekh maxamed rashaad muxaadaradaasi qayimka leh sheikha waktiga mar kasta waa isku haynaa marka had iska dulqaato annaga laftigeena meel kalea nagala eeraya insha allah hal su-aal oo si kooban iyadoo waktigu nagu yaryahay uga soo jawaabo ayaan rabi lahaa maadaama ay soo badbadatay waxaa laleeyahay shiikhow ururada ka soo horjeeda cawlamada ee reer yurub aan ku naqaanee shirarkooda meel walba taga ma kala qayb qaadan karnaa hawshaasi
xaqiiqda waxa weeyaan wax alla wixii cawlamada maadaama aan caribnoon sheegnay inay col ku tahay thaqaafaadka kale ummadaha kale oo islaamka uu ka mid yahay dhaqanka ummadaha kaleeto caadaadka ummadaha kaleeto luqaadka ummadaha kaleeto dhaqaalaha ummadaha kaleeto siyaasadda ummadaha kaleeto wax allaala wixii looga hortegayo ee laguladan qofka wada in lagu taageero waa lagama maarmaan wey maxaa yeelay in la jebiyaahay annagay dani noogu jirtaa globalizationka in la jebiya annaga maslaxa noogu jirta nacam marka qofkii cod ka dhiiban karaahay waa laga marmaan midda kalayto yacni qofka muslimka ahi inuu daa'iman iska aamusan yahay maaha waa inuu cod leeyahay cod waa inuu leeyahay daa'iman yaani caalamka inay ka maqan yihiin muslimiinto dhani maaha saxiix waa inay yidhaahdaan weeye waa qalad waxaan la samaynayaa sidaa iyo sidaasayna ku tahay xataa iclaamku hadduu boqolkii toban soo daayo danaa kugu jirta adig marka in laga hortago dulmiga oo wado maraykanku oo wado oo uu ku fulinayo reer galbeedkood u jeedaan maxaa yeele wixii muslimiinta khuseeya waddamada reer yurub ma yidhaahdaan muslimaanahe nagadaa ma yidhaahdaan waxay yidhahdaan ma socon karta arrintan laakiin waa ku fulinaya wuxuu leeyahay adinka idinma khusaydee fuliya adinka naftiina dana idinkugu jirta fuliya marka qolada ka soo horjeeda oo anti globalizationka wadda in lagu taageerahay waa lagama maarmaan wey maxaa yeelay annagay no aday istic- globalizationku waa istic- isticmaalkaaga cusub oo lagugu isticmaalsanaya wey wax alla waxaad uga hortegayso oo lagu jabi kara in lagu joojiya waa lagama maarmaan wey nacam marka waa lagama maarmaan qaybtaa in laga qaato nacam
jazahu llah khayran sheekh maxamed rashaad su-aalaha intaasaan kusoo koobaynaa waxaa jirta waraaq timid oo waraaqihii hore la socotay oo odhanaysa wiil qur-aanka dhammeeyey degan stockholm teleefonkayga ha sheegin anaa diyaar ah buu yidhi marka waa howlihii laakiin waxaan sheegaynaa waraaqdii hore teleefonku ku qornaa laftigeeda in weli la la'yahay walow codsiyo fara badan ay yimaadeen marka hawsha weli alxamdu lilah weliba raggu waxaa fulinimada way ka muuqataayo shiikha maalinkii gacanta ha taag oo yidhaa la rabay hadda wixii ka dambeeya insha allah waxaan ku wareejin doonaa sheekh yuusuf wixii teleefanno ah walow warqaddii hore ee gabdhaha ka timid ee teleefonka ku qornaa la garan la'yahay macnaheeda maxaa yeeley sheikhu wuxuu yidhi teleefonkii waa la waayey marka raggu ha iska sugaan dhallinyarada waraa codsiyada soo qoratay